بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu maraynay ficilka iyo warkiisa faama binaauhu ficilka binayntiisa cala sukuuni sukuun lagu bineeyo marka ficilku mabniyun cala sukuun noqonayo famashruud waxaa loo shardiyaa bian yatasila bihi inuu la xidhiidhsado nuun linaasi nuuntii dhadiga tusinaysay nuunta inaasku waa inay la xidhiidhsato naxu anniswatu dumarku yaqumna way istaagayaan oo kale anniswatu yaqumna mee ficilka mebnigiihi waa ficilka yaqumna a weeyaan yaqumna ficilkaasi waa mabniyun cala sukuun liitisaalihi binuuni niswa nuunka ku jiraana waa faacilkii waalwaalidaatu yurdicna yurdicna waa ficil mudaaric waa mabniyun cala sukuun waa caynka sukuunka saaran liitisaalihi binuuni niswa nuunu niswuhuna waa faacilkii والمطلقات يتربصن يتربصن وفعل مضارع وانا مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ومنه وحكى مذبو يري إلا أن يعفون آية إلا أن يعفون آه. أن يعفون وحوي فعل مضارع ومبني على السكون آه. حرف كيف فعل كوجودا بينا ووجا كهر ينونك نونك سنوا فاعل ونون النسوة إلا أن يعفون وضمر رجع جمع أنا يعفون بالإله يعفون almuslimuuna yacfuuna waa rag kolka wowgu waa waawljamaaca markaayo waa faacil nuunkuna waa kii afcaalulkhamsaha yacfuunada dumarkii ihina waxa weeye wowguna ficilka aakhirkiisa nuunkuna waa faacil yacfuuna ayaa laba qaybooda midi waxa weeyaan waawuljamaaca wowga ku jira oo ficilka aakhirkiisii maaha oo waa faacil midna yacfuuna waxa faacilkii waa nuunka wowguna waa ficilka aakhirkiisii daba iska hubi waxaa jira waxay ku kala duwan yihiin nimanka sarfiga aqoonta u leh ama sarfiga wax ka arkay ayaa su-aashaas aada u fudud u fahmaya basiid a welibana cafaa wow bay ku bugtaa waa facaloo wow ku bugtaa marka la mudaaracaynayo maxaa la odhan yacfuu baa la odhan yacfuu ficilka xarafka ugu dambeeyaa me wowga haddaba nuunu niswo marka lala xidhiidhinayo dee wowgaasi waa laamkiiyo reebun wowga nuunkana fatxi faacil isagoo ah yacfuuna kolkaa ficilku waa mabniyun cala sukuuna waa sukuunka wowga saaran nuunkuna waa faacilkii yacfuudaa iminka aynu arkayno haddii afcaalulkhamse laga dhigana yafculuuna buu ku imanoo wowgan iminka u dambeeya inta la damiyaa wow kale laga sii dambaysiini markaasaa la odhan maxay yacfuwuuna laba wow isagu meesha ma wada yaalleen yacfuwuuna wowga hore ayaa xarakada laga tuurayaa ee damisan markaasaa la odhanaya idaa tadarata xarfulcilla falaa yaakudu alxarakata ila alfatxa siday sarfigu sheegayaan wowga hore marka damada laga xadfo laba wow oo reeban baa kulmaya wowgii faacilka ahaa iyo wowgii ficilka ugu dambeeyey markaasaa iltiqaa saakinayn loo jarayaa wowgii ficilka ugu dambeeyey hadalkii wuxuu kusoo baaqi noqonayaa yacfuuna wowgan joogaa ma aha wowgii ficilka e ugu dambeeye wowgii waa la xadfaye wowgan joogaa waa wowgii faacilka ee yafculuuna ku jirayey nuunkanina maaha nuunu niswe waa nuunkii afcaalulkhamsaha ee hubuutu nuun lagu lagu rafcin jiray kolkaa yacfuuna markay dumar tahay waa calaa wasni yafculna oo waxba kama xadfana yacfuunada dumarka ah waa calaa wasni yafculna oo waxa reebani waa laamkii wowgan reebani waa laamkii laamkii baa reeban arday badani waxaa laga yaabaa inay leeyihiin laamku halkuu joogaa laamku halkuu joogaa way dhici kartaa moogtahay sarfiga xarafka koobaad fa baa la yidhaah sarfi markaynu gaadhno xarafka koobaad fa baa loo yaqaan xarafka labaadna cayn baa loo yaqaan xarafka saddexaad ee u dambeeyana laam baa la yidhaah xarafka u dambeeyana waa laam haddaba cafaa fa'dii waa xarafkee xarafka koobaad sheeg cafaa caynka weyi caynkiina waa kee fa'da laamkiina waa kee waa alifkaa oo asalkiisu wow ahaa yacfuu ya'dani waa saa'id caynka ayaa fa'diya fa'da ayaa caynkiya wowga ayaa laamkiya yacfuuna kolkaa waa yafculna calaa wasni yafculna yacfuunada ragga badan ihina waa calaa wasni yacfuuna oo laamkii baa xadfan ya yafcuuna baan doonaya calaa wasni ya yafcuuna yafcuuna yafcuuna maxaa maqan markaa laamkii baa maqan akhi khaas khaasiyada lagu kala gartaa waxa weeye yacfuunadu hadday afcaalulkhamse tahay oo shay nasbinaya lan iyo an la geliyo afcaalulkhamsaha calaamatu nasbuhum una xadfunuun noqon jiray ilaa an yacfuu maan la yidhaahdeen yacfuunadaasi markay rag badan tahay haddii an la geliyo nuunkaa la jaraa oo maxaa la odhanayaa ilaa an yacfu oo antu dee waxay ficilka ku nisbin jirtay maxay xadfu nuun yacfuunadu marka nuunkani uu nuunu niswe yahayna nuunku markuu nuunu niswe yahay ama nuunku markuu nuunulinaath yahay sida aynu dareemayno yacfuuna anta gashay waxba kama kuma samayn karto waaba mebni waa mebniyun calaa sukoonba antu waxba kuma samaynayso nuunkanina maaha tii la jirayo isagaaba faacila yadribna haddaan haddaad angelisid nuunka hala jara maad odhan yadribna antani nuun ma jari karto nuunkani waa faacilde haddaba akhi ilaa an yacfuunadaa iska ilaali in lagugu khaldo oo lagu yidhaa naxwiyiintu antu wax ficilka mudaaric way nasbisaa bay odhan jireen afcaalulkhamsahana nuunkay ka jartaa baa la odhan jiray ilaa an yacfuunada maxaa nuunka looga jari waayey yaa lagu odhan oo lagugu khaldin yacfuunadani afcaalulkhamsaba maahee waa ficil mudaaricu mebniyo nuunu niswa nuunkani nuunkii afcaalulkhamsahaba maaha waayo su-aasha iminka waxaan idiin baraarujinaya waxaan xasuustaa eeg dadka wax badan baa iska daba maree ma ogtahay runtii qof aqoon leh ayaan maalin hoos fadhiyey oo su-aal sharxaya waa xawey waa calaa ru'uusi alkhalaa'id waxaa laga yaabaa inuu is yidhaa mas'ale naxwo ah ayuu taxliili isleey yacfu wuxuu is yidhi taxliili kelmed kelmaddii uu taxliili is yidhi waa lam takuni bay ahayd lam taku erey caynkaas oo kale abuu ahaa xataa aduna lam takuni ahayd xadiid bay ahayd saxiixa lam takuni markaasuu arkay ereygan lam ah lamti wuxuu haystay kolkaa qaaciido odhanaysa xarfu cilaha marka way ficilka way jazmisaayo xadfu xarfulcilay ku jazmisaa xarfu cilaha la jaraa markaasuu yihi lam takuni waad arkaysaa buu yihi lamtu inay naxwiyiintu odhan jireen ficilka way jazmisaa xarfu cilahana way xadaftaa lam takuni imika watayo adii waxbay ka qaban weyday buu yihi kolkaa qaaciido sugan oo jirta oo naxwo ah ayuu doonayay inuu inuu inuu tacni ku sameeyo ma ogtahay nooc maa tacni lam takuni imika soo afcaal khamse maaha lamtu ya-da ha jarta miyaa la odhan lamtu maxay jaraysay takunina bay ahayd oo nuunkiina mayna jarin xilkeegii mayna qaadanin ya-danina ma ya-dii muctalka ficilka ka dhigi jirtaa mise waaba faacilba ya-dani waa faacil akhi kolka haddaba adna haddaad tidhaahdid ka waran naxwiyiintu waxay idhaahdeen ficilka afcaalu khamsaha antu nuunkay jartaa laakiin aayaddan qur-aanka waxbay ka jiri kari weyday ilaa an yacfuunada waa khalad weeyaan khalad weeyaan qawaacidka naxwuhu waa qawaacid sugan oo haabit ah weeyaan meel meel way dhici kartaa de waa basharo waxbay hoos mari karaan ma ogtahay meelaha bedhkooda iyaga dhexdooduba ay isku baraarujiyeen baa jira laakiin runtii qawaacidku waa wax sugan oo si aynaan inagu imika wakti aynaan bixin karin in lagu bixiyey fa amaa binaauhu binayntiisa cala sukuun lagu bineeyo fa mashruudun waxaa loo shardiyaa bi an yatasila bihi inuu la xidhiidhsado nuunulinaas nuunka dhadiga tusiyaa naxwu anniswatu dumarku yaqumna way istaagayaan oo kaleba weeyaan walwaalidaatu dumarku ee hablihii waalidaadkaha yurdicna way nuujinayaan oo kaleba weeyaan waalmudallaqaatu kuwa la dalaaqayo tarabasna way koranayaan oo kaleba weeyaan wa minhu waxaa kamid a haddaba ficlu amarka ilaa an ya- ficilka mudaarici mebniga ilaa an yacfuun sababta wa minhu uu yidhi dadka ardayda ee khaladku ka gelaya ayuu doonaya si gaara inuu xasuusiyo wa minhu ilaa an yacfuun liana alwaawa wowdani asliyatun asliyo weeyaan wowdu ficilka laamkiisii oo asala weeyaan maaha wowdii waawljamaacada wahiya iyaduna waaw cafaa yacfu cafaa yacfu wowgii ku jirayey weeyaan wlficluna mabniyun cala sukuun wey waa litisaalihi binuun wanuununa faacilun mudmarun waa faacil damiira caa-id wuxuu ku noqonayaa cala lmualaqaat hablihii la furay wlmualaqaatu dumarka la furay yatarabasna way koranayaan wawasnuhuna waxa weeyaan yafculna oo laamkii waa wowga reeban yafculna weeyaan walaysa haadaakani maaha ka yacfuuna yacfuuna oo kale oo fii qowlika hadalkaaga ku jira alrijaalu yacfuun yacfuunadaasi nuunkaa kii afcaal khamsaha ah wowguna waa waawaljamaaca alrijaal haddii xagga hore la mariyo lianna tilka alwaawi wowdaasi damiirun waa damiir oo lijamaacati lmudakariin jamaacadii ragga u ahaatay kalwaaw fii qowlika yaquumuun wa waawlficli wowgii ficilkana xudifad waa la xasay wa nuunu nuunkuna calaamatu rafci waa calaamatu rafco wa wasnuhu wasankiisuna waa yafcuuna oo laamkiibaa maqan wa haadaa yuqaalu fiihi kan sidaasoo kalea la odhanaya ilaa an yacfuu wa haadaa kan yuqaalu fiihi waxaa la yidhaha ilaa an yacfuu oo anta marka la geliyo nuunkaa la jaraa bixadfi nuunihi kamaa taquul sidaad u odhanaysid ilaa an yaquumuu waseyaati sharxu dalika kullihi arrinkaasoo dhan sharixiisu way inoo iman doonaa waxaanoo dhan shari xoog way inoo iman doonaa si fiican buu su-aashaa laakin inoogu baraarujiyey soo caynkaa maaha wa ama binaauhu marka ficilka la binaynayo cala alfatxi lagu binaynayo fa mashruud waxaa loo shardiyaa bian tubaashirahu inay la baashirto nuunu tawkiidi nuunu tawkiidku lafdan wa taqdiiran nuunu tawkiidku waa inay marka ficilka la binaynayo ee fatxo lagu binaynayo waxa shardiya nuunu tawkiidku inay lafdiga iyo taqdiirtaba ay kala baashirto lafdiga ficilka xarafka ugu dambeeya iyo nuunu tawkiidka yaan loo dhaxaynin lafdi ahaan ha isku xigaan oo laba xaraf oo isku xiga ha noqdaan xarafkii ficilka u dambayn jiray iyo nuunu tawkiidkii taqdiirtan ayaan la odhanin nuunka nuunu tawkiidka iyo ficilka xarafka u dambeeya faasil baa udhexeeyana yaan la odhanin halkan waxbaa qadaran oo faacilbaa ka xadfan yaan la odhanin faacilkaa xadfan baa kala saaraya markaa lafdan wa taqdiiran waa caynkaa kalaa layumbadanna oo kaleba weeyaan naxu kalaa layumbadanna iminka layumbadanna kalaa layumbadanna waa lagu tuuri oo lagu tuuri oo lagu tuuri layumbadanna nuunu tawkiidkii waa nuunka shadan ficilka xarafka ugu dambeeyaana waa maxay waa daalka miyaynay isku xigin lafdiga soo iskagama xigaan taqdiirtana way iskaga xigaanoo la odhan maayo daalka iyo nuunka faacil xadfan baa udhexeeya la odhan maayo daalka iyo nuunka faacil xadfan ayaa udhexeeya la odhan maayo kolkaa waa mabniyun cala alfatxi واحترزت وحن اسكغا الى بذكر المباشره نونت وين مباشر نقطه مركان شيغاي من نحو قوله تعالى الله قولكي سو كله ولا تتبعانها الراعين سبيل الذين كوي وددود لا يعلمون انا قونت لهين وركوا انا قونت لهين جاهلين طريقوغ اسكا الى بو الله ليه سبحانه وتعالى ويا ددك ان بدن ايا جاهلين تراعلا iyaga un imaam ya ka dhigata iyaga un isdaba taagta culimadan wax tashbiihisa waxay yidhaahdeen dadku waa laba qaybood bay yidhaahdeen hadaad aragtid waa nin indhala bay yidhahdeen iminka caalamkii wuxuu noqday bay yidhahdeen intii wax garanaysay waa culimadiiyo moogtahay way lugala'yihiin waa wada curyaamiin bay yidhahdeen aqoon indhihii way hayaan oo indho way leeyihiin laakiin waa curyaamiin waa cagoolayow ma dhaqaaqi karaan dadkii kalena way digdiglaynayaan laakiin iyaguna waa indhoolayow dadkii kaloo dhan way digdiglay wax ka ord badani ma jiro laakiin waa indhoolayow kolkaa indhoolihii baale kii curyaanka anaa ku hagaye kaalay anaa ku anaa ku jiidaye kaalay buu leeyahay intuu gacanta qabto unbu orod iska sii daynaya markaasuu odhanayaa kii miskiinka ahaa ee curyaankaa ma garanaysaa ar halkaasi waa geed halkaasi waa quraarad halkaasi waa maxay kaale ma dhaqaaqi karaysid soo maa nasoo raac halkaanu ku marin isna leeyahay kolba meel buu ku qaadaya wax qiir jirta weeyaan waayo culimadii way arkayaan dhibaatada jirta laakiin intay gaar isku istiqlaalaan ma dhici karta maxaan ku idhahdaa intay gaar isku taagaan inay ficilka sharcigii oo caadigiisii ah ayla yimaadiin hadda wax adagna ma aha sheekh haddaad magaalada ka yaabtid xumiheega iyo ceebteeda iyo dhibkeega afar inanoo miyaa la waayey intay tashadaan yidhaahdaa war balhaayo magaaladii waa kanoo dee waxba lagama qaban karee maalintii iyo habeenkiina aan khayrka la dhex joogno inaguna bal magaalo yar aynu meelahan waa meel la degun magaaladiina wax kala bal meelahan aynu makhaayad yar ka samaysano aynu degno oo dee inagu aynu kolkaa hogaankeega hayno waa macquule ma ogtahay wax adag maaha haddee iminka inteenani aynu heshiin lahayn aynu odhan lahayn ha fasaadkiibaa batee bal aynu halkan inagu iska degno magaalay noqon lahayd inteenaas haddaynu degno magaalay noqon lahayd nadiif oo saaf iyo welibana la yaqaano oo adigu hogaankeega haysidoo adan cid kalena u ogolaanin cid kaloo kula soo degto xumale waa hubaal weeyaan laakiin culimadu khayrka way arkayaane kuma tallaabsan karaan walaa tatabicaani ha raacina sabiila aladiina kuwii wadadooda laa yaclamuunan aqoonta lahayn weligaa jaahil ha isku raacin haddaad jaahil arrinkaaga u dhiibatid waa khatar erey ficilkaa nuunu tawkiid baa galay nuunu tawkiidkii me waa nuunka shadan ficilka xarafkii ugu dambeeyeyna me waa caynka haddaba nuunu tawkiidka iyo caynku miyay isku xigaan ma mubaashir ba maxaa u kala dhexeeya faacil baa u kala dhexeeya alifa alifkani waa faacil haddaba laadan horena waa naahiyo markaad icraabaysid laada xagga hore taalla waa naahiyo waa tii jaazimada ahayd تتبعاننا نون توكي وافعل خمسه هي ومجزوم وعلامة جزمه حذف النون نون كي تتبعاني دو ايسكو ذا تيو مغنيا نون كان شيغانين وا نون توكيد تتبعاني مين نون ودين تتبعون سو نون مودين تتبعاني نون انشدنين بي ودتي كل كان نون كي انشدنين لا دا ايا جرتي او جزميسي وا معرب دي نون كان شيغانين وا نون توكيد فعلك وا معرب نون توكيد حق لا وا معرب ما يلي نون توكيد كمان مباشر هينو فاعل با ficilka akhirkiisa iyo nuunu tawkiidkii kala dhex galo alifa latublawunna waa laydin imtixaani fii amwaalikum xagga xoolaha laydinka imtixaani xagga hantida waa lagaa imtixaanaya waa inaad adkaysatid latublawunna fii amwaalikum waa cajiib haddaba latublawunna fii amwaalikum markaynu eegno qofku waa inuu adkaysi yeesho kol naftaa laga imtixaanaa kol maalkaa laga imtixaanaa kol ahalkiiyo dadkaa laga imtixaanaa kol dalkaa laga imtixaanaa dhibkuma yaraan waa ilaahay wuxuu kala saaraya subxaanahu watacaala qofka mu'minka ee khaaliska ah ee buuraha ilahay cibro ku qaatayna leeyahay sidii sidoodoo kale aan u dhaqdhaqaaqaynayo qofka kale waa la kala saaraya ummadda axasiba annaasu an yutrakuu an yaquluu aamanaa wahum laa yuftanuun waa iftinaanka waa imtixaanka alla uu tilmaamayo weeyaan haddaad tidhahdo muslim baan ahay ood cuntidooda cabtid sidaa lagugu dayn maayo yani muxuu leeyahay baa la odhanaya bal hadda imtixaan aynu marino salaad baa lagu dhiibaya markaad shahaadatid salaad baa lagu dhiibaya dad bar bar baa imtixaankaa ku hadhaya salaada ah oon halkaa salaada dhaafinaynin imtixaankii bay kasoo bixi waayeen sakaa laguu dhiibaya kii salaada tukanayay bar baan sakadii bixinaynin imtixaankii bay ku hadheen ma ogtahay xaj baa lagu diraya jihaad baa lagu diraya khayraadku waa badan yahay haddana waxaa lagugu dirayaa xanuun baa lagugu sii daynaya oo lagu gelinaya imtiaan qofba meel buu ku hadhaya latublawunna waa laydin imtixaani fii amwaalikum waxaynu u jeednaa nuunka nuunu tawkiidka ficilka xarafka ugu dambeeya sida iminka inoo muuqata waa laamka laamka iyo nuunka shadan maxaa u kala dhexeeya waaw ljamaaca wowdaasina waa maxay faacil ha isku odhanine naaibu faacil dhaha latublawunna waa laydin imtixaani idinkaa wax imtixaani maaha waa laydin imtixaani waa naaibu faacil wowgu latublawunna waa laydin imtixaani fii amwaalikum xagga xoolaha haddababa latublawunna waa mucrab waana marfuuc wa calaamatu rafcihi النون المحذوفة لتوالي الأمثال لأن توالي الأمثال موجب للحذ- للحذف كما أن توالي المثلين موجزه نون كي أفعال الخمسة إيه لقول رفعين شري أيام ماشا كما قال واحد فينا متشلو سو ثبوت النون بقى لقول رفعين شري مين أنو رنشرين مرمر با نون كأخي لحذفة ولا تبلغون نوكالي واي صدح حرف أو اسكو نوعه هدي اسكو حيقان إن مثل حذفة وابا واجب أف عربي صدح حرف واسكو نوعه هدي اسكو حيقان latublawunna saw afcaal khamse maaha nuun ma wadanin nuunu tawkiidkan shadanina saw laba nuunood kama koobna dee saddex nuunood mayna meesha isku xigin saddexda nuunood iyo xadaf laa'iq oo usoo badaa dee kii calaamatu rafcaha ahaan jiray ayaa mar layla iska garanaya ee kauna la xadfo haddaba latublawunna ficil mudaaric marfuuc wa calaamatu rafcihi annuun almaxduufa litawaali اlamhaal liana tawaali اlamhaali muujibun lilxadfi kama ana tawaali lmithlayn kama ana tawaaliya almithlayn muujizuhu laba xaraf hadday kulmaanna in midkood la xadfaa waajib maahe way iska banaan tahay oo waa muujib way banaysaa saddex xaraf hadday kulmaanna waa muujibo way waajibiyaan fa imaa tarayinna haddii aad gabadhay aragtid min albashari xagga makhluuqa axadan qof uun haddaad ka aragtid faqooli waxaad tidhaahdaa inii nadartu liraxmaani sawma allaha raxmaan ah waxaan ugu nadray inaan soomo waxaa jira ragga rag badan baa yidhaha xagga usuulka marka la marayo akhi qawlku ma aha wax lagu hadlo uun ee waa wax nafta dhex socda maad maqasheen qolada caynkaa tidhaahda ashaacirada weynankoogu waxay aaminsan yihiin qawlku inuuna ahayn wax carabka lagaga hadlaba wa aktaru lashaacira saasay aaminsan yihiin kolkaa aayaddanay eegayaan faquulii inii nadartu liraxmaani sawma qawlku sida aynu ognahay waa wax qofka carabkiisa ka soo baxa oo qofku afka uu kaga hadlo soo caynkaa ma aha laakiin ashaaciradu waxay ku tegeen inuuna ahayn wax lagu hadlo maba aha hadal bay yidhaahdeene iminka anigu markaan damco inaan hadlo damacaasaa qawl la yidhaha bay leeyihiin eg hadal hadal kuba maaha bay yidhahdeen wax lagu hadlo dibnaa laga soo saare waa damaca bay yidhahdeen waa hadal fogsow maaha kolkaa raggooga xataa usuulu fikiga ragga dhigaa wax badan ama ragga qoray wax badan baa qowlkoogaa qaatay iyagoo eegaya faquli inii nadartu liraxmaani sawma gabadhu hadalba way ka nadartee qoolidani waa maxay qooli dheesow lama odhan miyay odhan kartaa inii nadartu liraxmaani sawman sawta hadashayba inayna hadlin baa la doonaye ya kolka waxay yidhahdeen fa ashaarad mayna ahayn maxay markii la arkay maxay yidhahdeen markay la hadleen ee hadda qoolina waa la yidhi mana hadlina la soco ashaarad ba jiray ishaara bixisay almuhim ma doonayno masaladaa inaynu qayaxno masaladaa qayixitaankeega iyo qolooyinka ku kala tagsani waa usuulu fiqhi masaladaasi usuulu fiqiga ayay aad iyo aada ugu qoran tahay iska dhaaf fa imaa tarayinna gabadhay haddaad aragtid min albashari xagga dadka axadan qofuun faquulii waxaad tidhaahdaa inii nadartu liraxmaani sawma ma hadlaya dhe soonkani maaha soonkii aynu dhaqaanay waa sukuut weeyaan waa afhaysi weeyaan alimsaak can ilkalaam soomkaynu naqaanay waa maxay alimsaak can acaam washaraab sow maaha soonkan ay leedahay waan ku nadray waa kii luqada waa alimsaak can ilkalaam baa la yidhaha hadaloo dhan baan iska joojiyey dhe haddaba waxaynu doonaynaa tarayinna waa ficil mudaaric oo majzuum oo afcaalu lkhamsa ah wa calaamatu jasmihi xadfu nuun caamilka jasmiyeyna waa maxay waa inta ficlu shardiga ah ee halkee taala fa imaada ma arkaysaa imaada ma imaade xarfu tafsiilka id baad moodaysaa waa intii labada ficil jasminaysay iyo ma in ma intu soo laba ficil ma jasmiso mee ficlu shardigii haddaba waa tarayinna ficlu shardigii waa majzuum wa calaamatu jasmihina xadfu nuun weeyaan nuunkii baa laga jaray tarayinna nuunkii baa laga jaray waa majzuum calaamatu jasmuhuna waa nuunka xadfan waana ficlu shardigii tarayina jawaabkiina me faquli inii nadartu liraxmaani sawma jawaabkii ma ficil mudaaric ba ar waa maxay jawaabkii ar maxaa ti- haye jawaabkii waa maxay waa jumla ficliya jumla ficliya wey waa jumla maxaad ku garanaysaa kolkaa sada faquli inii nadartu liraxmaani sawma haddaba tarayina ficilkaa mudaaricii m- mucrabkaa sawka nuunu tawkiid galay maxaa mebni looga dhigi waayey xarafka ficilka ugu dambeeya waa ra'da nuunu tawkiidkuna waad aragtaa waa nuunka shidan ra'da iyo nuunkana waxaa udhexeeya maxay faacil ya-a ya-daa yaree kasritani waa faacilkii kasraheegani waa sabab kalaa keenay war kalaa keenay kasraha ya-dani waa ya-dii reebnayd waa ta'kuliina ya-dii reebnaan jirtay sababta loo reebay mataqaanaa tariyinna markay noqotay tariyinna ya-du soo ma reebnayn ee tarayinna baan doonaya tarayinna markay noqotay ya-doo reeban iyo nuunu tawkiidka nuunka horena muna reebnayn laba xaraf oo reeban mayna kulmin ida ijtamaca xarfaani saakinaani muctalun wasaxiixun wajaba xadfu xarfulal yaqti xadfu xarfucillatu lama odhan jirin xarfucilli la xadfi lahaa baa faacil noqday haddaba waxaa la yimid in la sameeye faacilka lama jari karee oo faacilka in la xadfaa mamnuuc bay ahaan jirte xaraka munaasiba u un hala siiyo ya-da maxaa munaasib u ah kasra hala siiyo fayma tarayin latublawunna wowga maxaa munaasib u ahaa waa sidan ya-do kaleune damo suuka wowga lagu damiyey latublawunna damaha wowgu waa wowgii reebraan jiray xagguu ka yimid iltiqaab saakiniinka dartii weeyaan فإن الألف ألف في الأول قولك هره وهو لا تتبع عاندة والواو ووغ في ثاني كاللبات والياء يأذ في ثالث كصدحات فاصلة وحي كالتاريسة بين الفعل والنون فعل كي النون كي كالتاريسة فهو هذا فعل كي معرب ويان لا مبني مبني نسماها لكن سو إمك فاصل لفظه ما كالتاري فعل كآخر كيسة إيا النون كمحا كالتاري فاصلها لفظية فاصل كاس تقدير نقون كرا فاصل كاس الحذفية أو ماشي كو قدرنانا يهدو دونه وكذلك كان حلمدا لو كان الفاصل فاصل كهدو يهي بينهما دحد ذكر صاريا مقدرا مقدرا كان الفعل أيضا معربا فعلكم معربون نقون وذلك كقوله تعالى ولا يسدنك أيين كودير عن أ- أما أيين تكهر تاجن عن آيات الله إلهي آيات كيسا يسدنك إمك نون توكيدك ونون كشدن فعل كان يسد أما أركيسا وأفعال الخمسة waxa weeye afcaalu lkhamsa wowgii baa ka maqan yasudu eg yasudunanaka buu ahaa yasudunanaka kolkaa laadani waa tii wax jazminaysay ee naahiyada ahayd nuunkii hore ayay jazmisay walaa yasudunaka bay noqotay walaa yasudunaka haddaba daalka iyo nuunka maxaa u kala dhexeeya faacil wow asaba ma ahayn markuu iltiqaawu saakinayn dhacay ee wowgii oo reeban iyo nuunu tawkiidka nuunta hore oo reeban ay kulmeen ayaa wowga la xadfay isagoo faacila oo sawkii wowgii horeba aan xadfi kari weynay wowgii hore iyo ya-dii hore waxa loo xadfi kari waayey wowga hore dama kama horreynin wowga hore hee latublawunna wowga xarafka ka horeeya waa laame mu damisnaa wu- ma damisnayn wuu fadxisnaa faymaa tarayinna ya-da xarafka ka horeeya may kasrisnayd akhi haddii ya-da ay kasra ka horeyso ama wowga uu dama ka horeeyo isagoo faacila ayaa la jaraa faacilkii baa meesha ka maqan baad odhanaysaa isagoo wow ah ama ya hadduu wow yahayna damaa baaqi u ah hadduu ya yahayna kasraa baaqi u ah haddaba haddii wowga ay dama ka horreyn weydo lama jaree waa la damiyaa isaga laftirkiisaa la damiyaa sida latublawinna oo kale ya-da hadday kasri ka horreyn weydana lama jaree waa la kasriyaa sidii fayma tarayinna oo kale ya-da hadday kasra ka hormarto waa la xadfaa kolkaa ya-daa xadfan baa faacilo oo kala saaraysa wowga hadday dama ka hormartana waa la xadfaa walaa yasudunaka wowgii baa la jaray haddaba nuunka nuunu tawkiidka iyo daalka waxa kala saaraya wow faaciloo meesha ka maqan wowga in la jarayna daalkaa damisan baa kutusinaya waa jamac walaa yasudunaka ayayna kuu diidin can aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa saas weeyaan haddii daalka la fadxin lahaa oo walaa yasudanaka la odhan lahaa macnuhu wuxuu soo boodi lahaa mataqaanaa walaa yasudanaka macnaha daalka haddii la fadxin lahaa qof qura ayuu noqon lahaa ficilkuna mebni buu noqon lahaa wala tasmacunna waad maqlaysiin wala tasmacunana waa miluhu isagoo kale la tasmacuna nuunu tawkiidka iyo caynka waxa udhexeeya waa uljamaaca meesha ka maqan waayo wowga damaa ka horeyso caynka adee غير أن نور الرفع نون رفعها حذف دوال حذف لا تسمعون تخفيفا بل لو حذف لتوالي الأمثال صدح اسكم إذا أياك المي ثم التقى ساكنان لبر يبن باك المي أسله أسل كي سوحها قبل دخول الجازم يسدونن كبوها فلما دخل الجازم جازمكم مركو قال وهو لا الناهية ولا ذا الناهية ذا أهي حذف دوال حذف النون faltaqa waxa kulmay saakinaan laba reeban alwaawu iyo wanuun weeyaane faxudifat ilwaawu wowdii baa la xadfay liictilaalihaa markay muctal noqotay wa wujuudi daliilin daliilna loo helay daliilkoo yadulu calayhaa ku tusinaya wahwa dama waa damada waqudira alficlu ficilka waa la qadaray mucraban isagoo mucraba wain kaanat innuunu nuuntu haba ahaato mubaashiratan mid la baashiraysa liaakhirihi aakhirkiisa lafdan xagga dhawaaqa likownihi ahaanteeda munfasilatan mid ka soocan canhu ficilka aakhirkiisa taqdiiran xagga qad taqdiirta waqad ashartu ilaa dalika arrinkaa afartan ku fiiqay kullihi dhammaantii mumasilan anigoo tusaale mid kasta u samaynaya so runtii maaha cashirkani matnigii maydaan fahmin baa laga yaabaa habeenka dhaweyd ilaa in mak halkaa baad ku fahamteen baa dhici karta intii yarida matniga ahayd intaa yar baad ku fahmaysa waama icraabuhu markaynu icraabayna ficilka fa fiima cadaa haadayni almawdicayni labadan meelood waxaa ka soo hadhay oo dhan ficilku waa mucrab labada meelood waa labadee waa ficilka nuunu nisbuhu uu galiyo ficilka nuunu tawkiidka mubaashirkiihi uu galo waama icraabuhu fa fiima cadaa haadayni almawdicayni naxu yaquumu zaydun wuu rafcisan yahay markaa walan yaquuma zaydun wuu nisbisan yahay markaana walam yaqum zaydun wuu jasmisan yahay markaana waa ficilka saddexdii qaybood uu qaadan jirayba halkaa inoogu jooga insha allah الرحيم وأما الحرف حرفك فيعرف وحا لغو قرتا بألا يقبل إننا أقبل شيئا شيء إننا أقبل أو من علامات الاسم والفعل اسمك يفعلك علاموين كيسا نحو هل وبل أو كلويا وليس منه كمدماها حرفك مهما كمدماها إيا وإدماء بل ما ما با كمدأ المسترية مسترية دا ولما با كمدأ الرابطة الرابطة دا ilaa saxi qowlkaa saxa ah xarafku ka hadlay calaamadiisa marka koobaad calaamaddii xarafkana wuxuu ka dhigay yaa laa yaqbala shayan min calaamaati alismi walficl calaamad la-aan buu calaamadiisii ka dhigay waa xarafka calaamadiisii kadibna tusaaluu keeno hal iyo bal buu ku tusaaleeyey kadibna mukhtalafu calayhigii wixii waa xaraf iyo xaraf maaha laisku haystay buu sheegayo mahmaa iyo idmaa toona xaraf maaha buu yidhi mahmaa iyo idmaa toona xaraf maaha laakiin waxa xarafa buu yidhi qowlka asaxa ah maada misteriyada ah iyo lamaada raabitada ah waad fahantaan umalaynaya lamaa faraqtu markaan ka dhammaaday min alqowli ka hadalkii fi lismi walficli labadaa laga hadlayay ismiga iyo ficilka sharactu waxaan gudagalay fii dikri lxarfi xarafka inaan sheego fadakartu waxaan sheegay anahu xarafka yucrafu in lagu garto bianlaa yaqbala inuuna aqbalin shayan shay oo min calaamaati lismi ismiga calaamooyinkiisa walaa calaamaati alficli ficilka calaamooyinkiisa naxu hal iyo wabal oo kale weeyaan fainahumaa iyagu laa yaqbalaani ma aqbalaan shayan shay oo min calaamaati alasmaa calaamaadka asmaada ah walaa shayan shay oo min calaamaati alafcaal calaamaadkii afcaasha ah faintafaa waxaa anfoomay an yakuuna inay noqdaan ismayni laba ismi iyo wa an yakuuna inay noqdaan ficlayni laba ficil watacayana waxaa caynoobay an yakuuna inay noqdaan haddaba xarfayni laba xaraf id laysa lanaa nooma aha ilaa alaaatu aqsaamin saddex qaybood mooyaane waqad intafaa waxaa anfoomay inaani laba ismi iyo ficil ah fatacayana waxaa caynoobay athaalidkii saddexaad oo xaraf ah qaabka uu hadlayo waxaa la yidhahdaa filsafada oo kale waa shaklu lawal bay u yaqaaniin cinda alfalaasifa shaklu lawal weeyaan waa afarta shakli ee ugu caansan xagga falsafada marka la marayo iminka shakligaa uu isticmaalaya waa adilo sideedii u taalla xagga falsafada waxa weeyaan runtii shakligani welibana shakliga awelkii qaybuu leeyahe waa qaybtii ugu waadixsanayd weeyaan ayuu isticmaalay wuxuu yidhi hal iyo bal buu ka hadlayo fainahumaa laa yaqbalaani shaya min calaamaati alasmaa walaa shaya min calaamaati alafcaal calaamad ficil iyo calaamad ismitoona ma aqbalaan buu yidhi maxaa anfoomay haddaba waa natiijadii faintafaa an yakuuna ismayni wa an yakuuna ficlayni labadaasi mayna anfoomin way anfoomeen labaduba maxaa caynoobay watacayana an yakuuna xarfayni laba xaraf inay noqdaan baa caynoobay id laysa lanaa ilaa alaaatu aqsaam saddex qaybood unbuu kalaamka carbeedba ku binaysnaan jiray saddexdii qayboodna labaa anfoomay maxaa soo hadhay dee waqad intafaa isnaani fatacayana haali waa xarafkii kol haddii ismiyo ficil ay noqon waayeen xarafun baa soo hadho xarafun bay noqonayaan buu kuleeyahay walamaa kaana markuu noqday min alxuruufi xuruufta makhtulifa fiihi wax laysku haysto hal huwa xarfun xaraf inuu yahay aw ismun ama ismi inuu yahay nasastu calayhi waan caddeeyey kamaa facaltu sidaan sameeyey fi lficli lmaadi ficilka maadi iyo wa ficli lamri ficluamarka wa huwa arbacatu nafar weeyaan idmaa weeyaan wa mahmaa weeyaan wamaa weeye almastiriyatu walamaa weeyaan alraabita fa ama idmaa lafdiga idmaa ah fakhtalafa fiihi waxa isku khilaafay siba weyhi iyo wagayruhu faqaala sibaweyhi wuxuu leeyahay inahaa xarfun xarf weeyaanoo bimansilati in ah الشرطية أنا أقول سيداتي بويه بانقبا فإذا قلت مركا تجاهدد إذ ما تقوم أقوم فمعناه معنيه سوح ويان إن تقوم أقوم ويان حداد استكتد ونشتاقي وقال المبرد وحليه هي وابن سراجي والفارسي إنها يض ظرف الزمان ويان وإن المعنان في المثال وحوي متى تقوم أقوم حداد مركا كعضاهم بانكعي إذ ما تقوم أقوم وحلقوا معنين يسيب ويه وحليه إذ ما تقوم أقوم كل معنين سيب وإن تجاهدد حداد كعديد بانكعي مبرديو farisi iyo ibnu sarraajine waxay leeyihin haddaad kacdidto iyagu ma suusiba wehi ma lahayn iyagu waxay leeyihiin markaad kacdid ayaan kici marka ad kacdid ayaan kici haddaad kacdid iyo marka ad kacdid mayna kala duwanayn qola bimacnaa in bay leeyihiin oo haddaad kacdid weeyaan haddii weeyaan qolana mataabay macnaheega ka dhigeenoo mar weeyaan markaad kacdid waa daras mataa taqumaqum waxtaju waxay deliishadeen biannahaa idmaadu qabla dukuuli maa maadu intayna gelin kaanat isman ismi bay ahayd idun markay iska tahay waa ismi oo waa la isla ogol yahay inay ismi tahay walasluna cadamu tagyiir waa tagyiir la-aan hayaay walaslu cadamu tagyiir taasa khalada daliilkiisii halkaasuu ka jabay walaslu cadamu tagyiir daliilkoodii halkaasuu ka jabay idmaadu inay ismi tahay waxay u deliishadeen marka maada laga reebo ee maxay la yidhaha asalku muxuu ahaan jiray id uun soo mahayn maadu intayna gelinay id uun ahayd dee ismi bay ahaan jirtay waa runtood id id darfun limaa mada min azamaan daraf zamaan oo maadiya bay ahayd idun markay ahayd akhi mamaadii la geliyey ayaa balaayo ayaa balaayo ayaa uga dartay bay leeyihin iyagu waaba la kordhiyey ma kordhintii baa uga dartay id markay keligeed ahayd ismi bay ahayd oo waynu isla ogolayne ma markii maa lagu kordhiyey bay maadii uga dartay xaraf ka dhigtay eeg waa daliilkoogiiyo ma ogtahay waxay dhahdeen walaslu cadamu tagyiir waxa asalana shaygu inuuna isbedelin واaصل cadم تغيir taasaa khaldo horta markii hore iddu inay ismi ahayd waa la isla ogol yahay lakin واaصل cadم تغيir baa khaladaho id markay keligeed ahayd saw wax maadiya ma ahayn markii idmaa la yidhina wax mustaqbala mayna noqon haddaad kacdid wax soo socda mayna ahayn de واaصل cadم تغيir xaggay ka tahay واaصل تaxaquq تغyiirba weeyaane تغyiirkiiba xaqiiqo ah sheekh oo sawkii markii hore macnaheegu maadiga ahaa imikana macnihii noqday maxay mustaqbal waxtaju waxay deliishadeen بأنها iyadu qabla dukhuuli ma kaanat isman bay ahayd walasluna waxa weeyaan cadamu tagyiir waujiiba waxaa lagaga jawaabay biana tagyiira tagyiirku qad xaqaqa waa xaqiiqoobay qadcan go-naanba waa bidaliili anahaa iyadu kaanat lilmaadi bay u ahaan jirtay markii hore oo fasaarat lilmustaqbal bay u noqotay markii lama la geliyey fadalla wuxuu ku tusiyey calaa anaha nuzica minha in laga siibay dalika almacnaa macnihii darafka ahaa albatata go-naanba وفي هذا الجواب جواب ضمبه نظر مرا أدق باكسوغا لا يحتمله أنا قادي كرين هذا المختصر مختصر كان طواب دير أو كتاب كان ننكو قوري كرينين أي هذا الكن ضمبه هذا نكو سيجربو كيري كرا وأما مهما مهما فزعم الجمهور وحي شاكتان أنها اسم اسم إني تهي بدليل قوله تعالى ألا قول كيس أيان الدليل أبي إليهن بدليل قوله تعالى مهما تأتينا به وحا أدنولة مادد ومن آية آيضا haddaba fal haau haada oo min bihi ku jirta caa'idatun calayha mahmaaday u noqonaysaa mahmaa ta mahmaadu inay ismi tahay waxaa la deliishanayaa ta'tinaa bihi bihi haada ku jirta ma garanaysaa haadaasiyay u noqonaysaa mahmaada icraabkiina maxaan ku soo qaadanay walcaa'idu damiirun mustakinun fi lwasfi wahuwa aladi haa dallanaa cala ismiyatiha lianna damaa'ira laa tarjicu ilaa ila alasma ismi damiirku yuu u noqdaa ismi unbuu u noqdaa caynkaasaynu soo dhiganay haddaba calaamooyinka ismiga marka la sheegayo cawdu damiir ku darso hadduu damiir erega usoo noqdo ismi buu noqonaya sidaa darteed ficilka damiir uma noqdo xarafkana damiir uma noqdo wuxuu yihi mahmaa tatinaa bihi min aaya falhaa oo min bihi ku jirtaa caa'idatun way noqonaysaa calayha mahmaaday u noqonaysaa wadamiiru damiirkuna yaa laa yacuudu uma noqdo ilaa cala alasmaa asmaada mooyaane wax kale uma noqdo damiirkuna wazacama suhayliyu wuxuu sheegtay iyo wabnu yascuun annaha xarfun inay tahay واستدل waxay daliishadeen calى dalika qowlkooga biqowli zuhayr zuhayr ibn abi sulma ninkii la odhan jiray ma garanaysaa ninkaasay daliishadeen muxuu yihi ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي وحويا فعول مفاعلون فعول مفاعلون فعول مفاعلون فعول مفاعلون ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي ninkan la yidhaha zuhayr ibn abi sulma nin aad iyo aad u cajiib badan bu ahaa xaafadooda o dhani way gebyi jirtay isagu waa gebyi jiray laba hablooday walaala yihiin waa gebyi jiray laba inanuu dhalay way gebyi jireen adeeradii iyo abtiyaashiiya waxoo dhanba reer waa usrad idil oo gabayga iska dhaxashay bay ahaayeen reer idil oo wada gabayaa ah ayay nin ayuu ninkani ka soo jeedaa laakiin wuxuu ahaa saaxib alxikma buu ahaa cumar bin khadaab markuu ninkan magiciisa maqlo saaxibu man waman buu odhan jiray saaxibu man waman maxaad ka taqaanaa zuhayr waxa weeye nin khatara ayuu ninkani ahaan jiray zuhayr bnu abi salma nin u ololeeyo buu ahaa xagga nabadgelyada labadii nin waad garanaysiin ee dagaalkii khabre iyo iyo ka ka bilowday daaxi dagaalkii afartanka sannadood socday dagaal ka waran laba afartan sano socday afartan sannadood waxa weeye nusqarni dhadhow sow maaha dagaalkaa nusqarniga dhadhow socday ayaa labadii reer ee isleynayey iyo labadii qabiil ee isleynayey wixii kaga dhintay oo dhan bay laba nin yidhahdeen dhiiggooga annaga bixinayna labada nin ee dhiigga bixinaya labada reer kama kala soo kala jeedaan reer quray ka soo jeedaan labaduba mar alla markii uu maqlay zuhayr waa kii gabayga khatartaa u tiriyey abtiyaashii buu inta badan ku dhex koray ninkani nin nabadgelyada aad u jecel buu ahaa isagoo jaahiligii iska jooga ayaa haddana gabaygiisa ay ka muuqan jirtay inta badan wax ku tusinaya calaaqada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo xidhiidh ilaahay subxaanahu wa tacaala markasta uu danaynaya inuu la yeesho waayo jaahiligii rag baa jiray dee taariikhdu ay xus- ay xushay sidii ninkii aad garanaysiina kacbada intuu dhabarkeega saare nebigu odhan jiray isagoo ummada ayuu ilahay soo xashirini kolkaa ninkani ninkani iyo labihiidii iyo ma garanaysiin raggaas iyagoo iska jaahiligiiya ayaa haddana mar leeyi nooc maa ad xidhiidh ilaahay awoodiisa iyo ilaahay asmaadiisa iyo waxaa ayaad ka dareemaysa gebigooga hadde waa jaahiligii nin aad u xikmad badan buu ahaa cumar bin khadaab wuxuu odhan jiray haddaan zuhayr soo gaari lahaa maxkamadda isagaan u dhiibi lahaa maskaxda uu leeyahay aawadeed ayuu odhan laha ninkaasi wuxuu mutayba nin maxkamadda loo dhiiba inuu noqdo ninkani nin aad u caqli toosan buu ahaa dhab ahaan waa ninkii odhan jiray gabayga dheer ninkii tirin jiray ee odhan jiray waxaa noolaaday intaa ninka intaa noolaadana marle nolosha waa ka daalayaa isagoo tilmaamaya in kolkaa adduunkan iyo daalkiisa iyo tacabkiisa iyo dhibkiisa uu uu ka daalay sayimtu takaaliif alxayaati waman yacish amaaniina xawlan laa abaa laka yasami ninkani labadii nin gabay aad iyo aad u khatarsan buu ku ammaanay cumar bin khad labadii nin mid kamida ayaa dhaartay wuxuu yidhi hadduu zuhayri salaamo hantidayda waxaan siinaya wax alle waxaanu heli karo mar kastuu islaamada hantidayda weyninkayga aanu dhiibayaa buuli zuhayr ibnu abi salma mar alla marka uu ninkaa salaamo cim sabaaxan yidhaahdaba hantidiisa kala barh baa loo dhiibaya boqol neef laba boqol oo neef waxadan malayn kari inon caqligal ahayn baa loo dhiibaya markii dambe zuhayrna uu xishoon jirayoo raguu ku jiro dee maalik ibnu cawf iyo raggii waad garanayseen xaarifii ahaayeene marka uu soo maro wuxuu odhan jiray cimuu sabaaxan ilaa maalikan war waan idin salaamay ninkaa mooyaane wuxuu diidayaa hadduu waan idin salaamay yidhaa ninkana isna hantidiisii bixinaya hantidayro caadiya ayaa la siin jiray cumar bin khadaab baa arkay kolkaa ninkaa sidaa khatartaa zuhayru ammaanay inaanu dhalay markaasuu ku yidhi alla muxuu zuhayr idin ammaanay buu yidhi xaafadiina muxuu zuhayr ammaanay markaasuu inankii yaraa intuu cumar soo eegay buu yidhi aabbahayba muxuu hanti siiyey buu yidhi zuhayr aabbahayba muxuu hanti siiyey markaasuu cumar ku yidhi aabbaha hantidii uu bixiyey way baaba'day buu yidhi way dhammaatay laakiin zuhayr ammaantiisii ilaa qiyaamada way soconaysaa oo waa la akriyaya kolkaas zuhayr runtii nin aad iyo aad u maskax toosan buu ahaa rag gabadh baa ku dhaliilay waxaan dhaliil ahayn rag gabadh baa ku dhaliilay waxaan dhaliil ahayn waxay ku dhaliileen mataqaana gabaygan uu odhanayo gabaygan uu odhanayo waman laa yadlim innaasa yudlami gabaygaa waman laa yadlim innaasa yudlami uu ka soo horreysiin jiray waman lam yadud can xawdihi bisilaaxihi yuhaddam waman laa yadlim innaasa yudlami ninka aan hubkiisa xooggiisa iyo murugiisa ninka aan ceelkiisa iyo darkiisa ku ilaashanin darka waa laga duminaya ama ceelka waa laga duminaya ninkaan dadka dulmiyinna waa la dulmiyayaa buuli haddaadan dadka dulmiyin waa lagu dulmiy kolkaa intaan lagu dulmiyin dulmi buu leeyahay bay yidhahdeen ya sayajiiu zamaan ya in lam takun di'ban taakuluka diyaabti ay odhan jireen weeyaan haddaadan dhurwaa noqonin dhurwaayadaa ku cuni haddaanan wax dhicin adaa lagu dhicidi weeyaan kolkaa waxay idhahdeen war ninkani ma muxuu ahaa soo kan qaacidadu ku bayskari noloshiisiiba uu ku saleeyey ay tahay dadka in la in la dulmiyo sidaa maaha hadde udabada waaweyn rag kamida ku dhaliila iska ilaali beydkaa beydkaa ma fahmin ninka ku dhaliilay beydkaa maqsadkiisa iyo macnihiisa iyo maqsuudkiisa toona ma garanin waayo beydkaa macnihiisu waa maxay gabaygu wuxuu ahaan jiray kolba bay-ada aad ku nooshahay inaad sawirtid ood sawir guud ka bixisid ninkani fikradu aaminsanaa maaha noocani waad garanaysaabaa raggan siduu u ammaanayo xaggii u dhaarinayay baad garanaysaa ilaahay waxba kama qarsoone ballantii aad dhaartii aad gasheen ha burinina kolkuu lahaa waad dareemaysaa alaa abliq ilaxlaafa canii risaalatan gabaygii uu dirayey almuhim waxaan doonaynaa ninkani bay-adu ku noolaa buu ka warramayey markuu beydkaa tirinayey markuu lahaa haddaadan dadka dulmiyin waa lagu dulmiye waxa weeye waktiguu noolaa ayay fikradda iyo maskaxda aadamuhu sidaa ay u shaqaynaysa laakiin si isagu u aaminsanaa maaha miyaadan arag ninkan kale odhanaya gabayga dheer tirinaya odhanaya haddaadu tidhi hadid shaafici baa tahay madhab ahaan ma shaafici baa tahay shaaficiyada waan ka xanaaqaa ninka odhan jiray ma garanaysaa muxuu kaga xanaaqayay muxuu yidhi yubixuuna nikaaxa albinti walbintu taxrumu ninka odhan jiray shaaficiyada waan ka xanaaqaayo iga daa buu yidhi gabadhaadaa banaan ba yidhahd gabadhaadaa guursay yidhahdeen buu yidhi gabadhaada meherbaa kuu qabana guurso nimanka qaba ha igu soo sheegin buu yidhi madhab madhab buu usoo qaatay maalikiyada ka warran haddaad jidheed ma maaliki baa tahay iyaguna way igaga daran yihin oo khamraday baneeyaan buu yidhi nimanka khamrada cabi yidhi waa sharaabe haba igu soo sheegin buu yidhi wuxuu soo qaaday xanafiyada oo xanafiyadana iga badaa buu yidhi iyaguna may xanafiyada buu yidhi khamraday baneeyaana iga daa maalikiyaduna ayda hilibkeegaa lagu qadayn karaa bay yidhahdeen wahum humu waa kii odhan jiray iyagaaba ayaa uu soo wado xanaabiladana waa kii odhan jiray waa bakiid waa niman nac badan oo cayb badan buu yidhi iyaguna iga daa qoloba waxbuu kusoo sheegay fain qulta min ahli lxadiidi wa xisbihi yaquluuna taysun laysa yadri wayafhamu haddaad tidhahdo ahlu xadiidka miyaa tahaynaa waa orgiya iga daa buu yidhi waa gaalnimabay moogta haddii aad axaadi u caydide ood cayda xalaashatid wuu soo waday kolkaa haddaadan fahmin ninkaasi warkiisa haddaadan fahmin isagiibaa dee kolkaa moodaysa inuu fikraddan aaminsan yahay waa waktiga dadku ka hadlaya waa kan odhanaya taxayartu fi hada zamani wa ahlihi fama axadun min alsuni nnaasi yaslamuun haddii ahlu xadiidkii uu badbaadi waayey oo orgi lagu tilmaamay ama shaaficiyadii ay badbaadi waayeen ama ummadiiba markay badbaadi weyday yaa badbaadi buu leeyahay kolkaa eeg waktigan gabaygu waxa wey kolba waktiga la joogo ayaa laga warramaa nooca ay noloshu tahay nooca ay fikraddu tahay nooca ay habdhaqanka iyo geedi socodka uu yahay ayaad ka warramaysaa markan uu leeyahay shaaficiyadu waxay qabaan gabadhaadaad guursan kartaa maad garanaysaa gabadhu ujeedo shaaficiyada rag badani waxay aaminsan yihiin ninku haddii uu xumo ku dhaco oo biyihiisa gabadh laga abuuro gabadhaasi nasab miyay leedahay may gabadha waad guursan kartaa bay yidhahdeen halkaa fardi bay u sameeyeen oo waxay yidhahdeen haddii inanuu noqdo inankaasi hooyadii ti tii dhashay ma guursan kara yidhahdeen hadduu inan noqdo tii dhashay ma guursan karo waa mamnuuc bay yidhahdeen waa la hubaa inuu dee tan ka soo baxay bay leeyihin laakiin haddii uu gabadh noqdo gabadha kii biyihiisa laga aburiy u guursan karaa bay rag badan qabaan waayo nasabba ma lehe maxaa maxaa jiray leeyihin kolkaa bacdu shaaficiyi oo halkaa eegay ayay kolkaa ayuu hadalka usoo jeedinayaa maalikiyadan uu leeyahay ayday baneeyaanna waa kuwa dee aydu nijaas maahadaa qowlkoogan weeyaan xanafiyadan uu leeyahay khamray bane bareeyaanna waxa wey waa casiirka halkii waxa weeyaan nabiidkii wey nabiidkii casiirka yaanan ku odhanay nabiidkii weeyaan ay banayn jireen xanafiyadu wa mahma takun cinda mra'in min khaliiqatin wain khaalahaa takfaa cala annaasi tuclami waa erey aada u xikmad badan weey wa mahmaa takun wax alla wixii ahaada cinda mra'in qof agtii oo min khaliiqatin dhaqan ah dhaqanka aad leedahay adigu shaksi kasta soo dhaqan u gaari ma jiro dhaqanka aad leedahay ama dhaqanka qofku uu leeyahay wa in khaalahaa hawba maleeyo takhfaa cala annaas inay dadka ka qarsoomaysa tucla marunba la ogaani haddaad dhaqankuu gaarihii uu jiro ood is tidhaahdid dadka ka qari marunbuu soo bixi waxa wey waa shay caqliya waa hubaal wey waa yaqiin weeyaan qofku hadduu beenaala yuhu is yidhaa ismacaane ka war maalin hunbay beentiisu caddaani hadduu khaa'in yahay ka war maalin unbay khayaanadiisu soo bixi dhaqanka qofkan ku qarsoon in kasta qari ha is yidhaahdo oo dadka ka qari ha is yidhaahdee wax qarsoomaya maaha mar unbuu soo bixi oo la ogaanaya wa mahmaa takun wax alla waxa ahaada cinda mra'in qof agtii oo min khaliiqatin dhaqan ah wain khaalahaa hawba maleeyo takfaa cala annaas dadka inay ka qarsoomiye tuclam mar un baa la ogaanayaa waad garatay baan u malaynayaa haddaba siday u deliishadeenna waa wa taqriiru daliil wa taqriiru daliili daliilka marka la taqriirinayo annahumaa iyagu acrabaa waxay ecraabeen khaliiqatan isman litakun wa mina zaa'idatan fatacayana kolkaa waxaa waajibay khuluwu lficli ficilka takuni inuu ka madhnaado min adamiiri damiir damiirkii mahmaa u noqonayay wa kownu mahmaa mahmaa ahaanteeda laa mawdica lahaa min alcraab mahmaaduna wax bilaa mawdica ay noqoto id laa yaliiqu biha uma cunama haahuna halkan low kaana lahaa maxalun maxal hadduu u ahaan lahaa ilaa an takuuna mubtadaan inay mubtada noqoto mooyaane walibtidaau ibtidaa huna halkanan mutacadirun waa cudurtoobay oo suurtagalba maaha waa licadami raabitin raabit baan jirin yarbitu ku xidha aljumlata jumlada alwaaqicata khabaran khabar dhacday lahu isaga waidaa sabata markuu sugnaado alla mawdica lahaa min alcraab inayna mawdica mahmaad icraab ku lahayna tacayana waxaa caynoobaya kownuhaa xarfan inay xaraf noqoto akhi aan hadalkan aada u fahan mahmaadu mubtada inay noqoto sow ma ahayn mubtadaha khabarkiisu markay jumla ficliya tahay maan raabit loo baahnayn jumla ismiyo jumla ficliya mun damiiri luudan jirin caliyun ra'suhu jamiilun caliyun ra'sun jamiilun ma suurtagal ba may suurtagal maaha eeg jumladu markay khabar noqonayso raabit damiir baa lagama maarmaan wax raabit la yidhaah ama damiir ama ismu ishaare waxyoobaa lagama maarmaana haddaba akhi mahmaada takuntaa ismigeygii baa damiir mustatira ahaan jiray oo mahmaada u noqonayay laakiin qoladani waxay yidhahdeen khaliiqatin baa ismigeya mintuna waa zaa'ido khaliiqatinti waa ismi takuna marfuuca haddaba takunti kolkaa damiir bay ka maran tahay damiir alla damiir meeshii ku jiraaba ma jiro mahmaadu haddaba mawdicaba icraab kuma loo xaraf bay noqotay xarafkan mawdica icraab ku lahaan jirin waayo mahmaadu hadday mawdica icraab ku noqoto ku lahaan lahayd mubtaday noqon lahayd haddii mubtade laga dhigana khabarkeegu soo jumlada dambe ma noqdeen jumlada dambena raabit bay u baahnayd oo raabidkii baan meeshii oolin raabitba ma jiro dee mubtadun bay noqon kari lahayd oo mubtadiina bilaa raabid weeyaan akhi de waa haddaba mawdic ba icraabku male wataxqiiqu waxa xaqiiqaa an asma takun ismiga takun mustatirun inuu mustatir yahay akhi sidaa maaha ay sheegteene mahmaadu waa mubtade raabidkiina waa damiirkii ismigii takun ayaa ayaa damiir mustatir huwa oo mahmaa u noqonaya kolkaa damiir baa u noqday wa min khaliiqatina tafsiirun limahmaa mahmaa bay fasiraysaa كما أن من آية سيدا لفظك من آيته تفسير وفسير لما في قوله تعالى ما ننسخ وحلا وحا أن ننسخنا من آية آيضا من آية تاسي وحي بيامنسا ماذا ما ننسخ وحا أن ننسخنا ضد أمياء إلهي دادتك بدكود بدا نسخ يوسورة بدلو وحيوك لك عندك جيري لميضا إلهي بدل طايري وحبو إلهي كندك سبحانه وتعالى ومدها بدكوده كلك ما ننسخ daayirka loo bedelay waa aayadaha la nasakhayo oo min aayatinta dambe bayaaminaysa wa mahmaadu mubtada weeyaan wal jumlatuna khabarun weeyaan halka mahmaa baynu kaga baxnay wa ama ma maada almasteriya masteriyada fahiya lati taweeyaan tusbak laga dhalaaliyo maca ma bacdaha waxa ka dambeeya maceega bimasterin master maada masteriyadiihi waa maada iyada iyo waxa ka dambeeya master laga sameeyo naxwu qawlihi tacaala alla qowlkii oo kaleba weeyaan waduu gaaladu waxay jecel yihiin maa canitum dhibaatadiinay jecel yihiin maadaasi waa misteriyo canitumna waad dhibaatooteen weeyaan waa ficil iyo faacil canitum waad dhibaatooteen haddaba canitum waad dhibaatooteen ku macnayn mayside dhibaato unbaad ku macnayn masterkii oo dhibaato ah unbaad meesha keeni waduu waxay jecel yihiin gaaladu maa canitum dhibaatadiina ay canatakum wadu canatakum kolkaa maa canituma wada socota ayaa mister canatakum a laga dhalaalin canat weeyaan misterku dhibaatadiinay gaaladu jecel yihiin ay wadu canatakum wa qawli shaacir gabayaaga qowlkiisana ugeey يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهاب يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهاب يسر وحك فرحية المرء قفك وحك فرحية ما ذهب الليالي هبين ندو تجد أي تغيان هبين كستو تغوت كفرح لابا لغا يابا waa tirsanaysaa oo caawa waa maxay waa saarisa khamiistii intay soo jirtaa jumcadii intay soo jirtaa waa fasaxii yaraay moogta waad farxaysaa markuu habeen kaa tagaba ha fasaxii baad soo dhawey bishii intay soo jirtaa waad ku farxaysaa habeenadan iyo maalmahan tegaya waxaad is leedahay cumrigu muu degdeg ku yar madan sasaxaa degdeg khamiisun maaha usbuucba muu khamiisun wada noqdo rag badan baa ku fikiraya moogtahay khamiistu si degdega may kuusoo gaadha si degdega waxa ku leeyahay habeenadan tegaya iyo maalmahan tegayaad ku farxaysaa adigii bayba qiyaamadii ayaa aakhara kusii wadaanba adiga laftarkaagii bay aakhara xaggii aakharo kusii wadaan waabad ku geeriyoonaysaye yasuru waxaa ka farxiya almara qofka maa dahaba layaali habeenada tegitaankooga maa dahaba layaali waa faacilkii yasuru yasuru soo ficil mudaaric maaha faacilkii almar'ana soo mafcuulin bihi maaha maa maadaasa misteriye ah dahaba layaali ficilkaa iyo faacilkaasa mister laga dhalaalinaya yasuru almar'a qofka waxaa ka farxiya dahaabu layaali dahaabkaasa oo tegitaana ayaa faacila يسر المرأة قفك وحك فرحية ذهاب الله ياليها بين ذا تجتان كوغا وكان ذهابهن تجتان كوغا له وحو هذه ذهابا تجد هبين ذا نعديك لفتر كاغا كتكسين يوكو بابين ايا اي يسر المرأة ذهاب الله يالي وكالي وقد اختلف وقد اختلف في وقد اختلف فيها والله اسكو خلافي فذهب سيبويه وحكو تجي ilaa annaha iyadu xarfun inay tahay bimanzilati an almastiriya anta masteriyada oo kale darajadeeda wadahaba alaksashi wa ibnu saraaj waxay ku tegeen ilaa annaha iyadu ismun oo bimanzilati alladii inay tahay waaqicun waxayna ku dhacdaa calaa maa laa yacqil waxaan caqli lahayn wahuwa alxadath waana xadadka oo mistera walmacnaana waxa weeyaan waddu waxay jecel yihiin alladii canitumuuhu kaad ku dhibaatoonaysiin ay alcanata dhibaatada alladii canadka canitumuuhu aad ku dhibaatoonaysiin wayasuru lmara qofka waxaa ka farxiya aladii ka dahabahu layaali habeenadu ay tegsiinayaan ay adahaab aladii dahabahu layaali wayaridu calaa hada alqowl qowlkan waxaa ku soo arooraya anahu shaniya lam yusmac lama maqal acjabanii waxa iga yaabiyey maa qumtahu taagnidaada wamaa qacatahu iyo fadhiisigaaga saa lama maqal af carabiga laguma arag taagnidaada iga acjabanii maa qumtahuda walow saxa hadduu asixi lahaa maa dakara waxa ay sheegeen maa dukira waxa la sheegayna lajaaza dalika kaasaa banaanaan lahaa لأن الأصل أصلku waxa weeyaan أن الcاaئd cاaئdku yakunu madkuuran buu noqdaa laa maxduuفan maxduufse maaha cاaئdku de waa maada cاaئdkaygii moogta halkaana maadii masteriyada ahayd baynu kaga baxnay maadii masteriyada ahayd baynu halkaana kaga baxnay وأma lamaa lamaada raabiطada ah fainaha iyadu fi اlcarabiyaةi carabiyada calى ثaلaaثaةi aqساam waa saddex qaybood lamaadu af carabiga waa saddex qaybood midi waxa weeyaan lamaada laba ficilka mudaaric jasmisa ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لما يذوقوا عذابي وكله والنافي لما يذوقوا ما ينرد من ولي ولما يدخل الإيمان ولي إيمان في مجل في قلوبكم هكذا لما رسوا جازمه وبمعنى لم أو كلويان لما بمعنى إلا آيا جرته وإن كل لما جميع لدينا لما ج... إلا جميع لدينا لما آيات القرآن كاي كجرتنا وبمعنى إلا أو استثنائي لما ظن مكاين وبهن هنا وبمعنى حين فلما أن جاء البشير فلما مركي أن جاء البشير بشاريه ويمد لما ضوا بمعنى حين لما نافية هي لما استثنائية بمعنى إلا هي لما محيا لما بمعنى حين وأما هذا لما لا بمعنى حين كاوي تلسكوها يستا وأما لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام وصدح غيبات نافية بمنزلة لم نحو لم يقدمنا جذنين إنسان ولما أمره وحو ربي فري لما يقضي لما ذي وجازم يقضينا وفعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حسب حرف العلة وهي الياء والكسرة قبلها دالة عليها أي لم يقضي ما أمره مجزني وحي على فرج وإيجابية مد إيجابية بمنزلة إلا أو كلا نحو قولهم هذا الكوكو كلي ويان عزمت عليك وان كداري لما فعلت كذا إلا فعلت كذا إن صدت نشيد مويان سكلي أي إلا فعلت كذا ما أطلب منك كما طلب إلا سعد كذا وحسب منك سمويان وهي في هذين القسمين لبضن قيبض حرف وحرف باتفاق وراء الاسبوع فقطية إلا مركي معنيه هذا تهي مركي لم معنيه هذا تهي والثالث أن تكون وإن النقطة رابطة رابطة لوجود رابطة مد رابطين يسوع حريسة لوجود شيء شيء وجودك بوجود غيره غيرك وجود كيسة لبس شيء وجودك وقال اسكو حريسة لما جئتني مركي أضئيتمد أيان خرجت من الدار محان اسكو حريسة اك بحيطان كاغي إيا إيماتن كيسي أيان اسكو حريسة bixitaankaaga marki imaatinkaaga markii la helay uunbaa bixitaankiisa la helay lamaa ji'tanii markaad ii timid imaatinkaagii baa la helay mogta wujuud wujuud lmajii baa meesha yaalla ayaan kharajtu khuruujiina waa la helay markaa bixitaan wujuud lkhuruuj mar alla markii wujuud lmajii la helay uunbaa wujuud lkhuruujna la helay khuruujkiina la helay wujuud lmajii iyo wujuud lkhuruuj baa la isku xidhaya waa haddaba xarfu wujuudin liwujuud halkay ka yidhahdeen weeyaan wujuud baa wujuud lagu xidhaa markaa timid uun baan baxay eeg waan baxay un maaha maogtahay bixitaanku maxaa lagu xidhay imaatin baa lagu xidhay dee intaadan imaan ma bixin weeyaan an takuna raabidatan waxay rabinaysaa liwujuudi shayin shay wujuudkiisa biwujuudi hayrihi hayrkii wujuudkiisa oo laga helay naxu lamaa jaaanii markuu soo gaadhay baan akramtuu maamuusay haddaba ikraamka oo maamuusta ah goormaa la helay markii imaatinka la helay majia markii la helay fainaha iyadu rabatat waxay xidhay wujuud alikraami ikraamka wujuudkiisa biwujuudi lmaji imaatinka wujuudkiisa واختلف في هذه تنوى الله يسكو خلافه فقال سيبويه وحيري إنها حرف وجود لوجود حرف وجود لوجود هل سيبويه كلا يهيوي وقال الفارسي وجماعة وحيد أهلين إنها ظرف وظرف بمعنى حين ورد وحنا لودي لي بقوله تعالى فارسي جماعة ضرب وحنا لودي لي ألا قول كيسا فلما قضينا مركي أن نكحكم عليه دشيسا الموت قيردي الآية لما ذات لودي لي اسمي من نقون كرت لما ذاتي لما فلما قضينا لما ذاتي اسمي من نقون كرتو dee kolka waa in xaraf laga dhigo sidiisiiba wey oo sayna ismi uu noqon karay waa bal daliilka yareeg wadalika kaasi annahaa lamaadu low kaanat darfan hadday tahay laxtaajad waxay u baahnaan lahayd ilaa caamilin caamil yacmal ku camal fala fii maxalihaa maxalkeega an nasba nasbo lamaadu hadday daraf tahay soo caamil uma baahnaateen caamil nasbiya wadalika alcaamilu caamilkaasi ima qadaynaa ama qadaynaada ka dambaysa ayay noqon lahayd aw dallahum ama dallahum tii bay noqon lahayd فلما قضينا عليه الموت هي ما دلهم إذ ليس مع معنا معنا ماها سواهما لبدا وح كسو هريو فعلا وح فعلو لما ذا كعمل فلكرا وحينو هينا قضينا إيو دلهم لبدا أون وكون العامل عامل كون نقضى قضينا ذا مردود والديدي محل قديدي بأن القائلين كوالا بأنها اسم واسمي قال ذا لي وظرف اسمي وحي يزعمون وحي شيغانا يعني أنها مضافة إلا إضافة إلى ما يليها وحي كحيقا kolkaa lamaad waa mudaaf oo qadayna jumladana mudaafun ilayhiya bay yidhahdeen qolada waa ismi lehi walmudaafu ilayhina laa yacmal fi lmudaaf qaacido laysla ogol yahay weeyaan mudaafun ilayhigu kuma camal fala maxay mudaafka dee lamaad waa ismi markay yidhahdeen darafa waana mudaaf oo qadaynaa jumladaasa mudaafun ilayhiya jumladan mudaafun ilayhigii ma ku camal fali kartaa lamaada may qaacidaas idhaha mudaafun ilayhigu mudaafka kuma camal falo mudaafun ilayhigu he mudaafka kuma camal falo عبد الله هذا ترى الله يقول عبدك مو عمل فلي كرا لكن هذا مضاف مضاف إليه هو عمل فلي تبو عكس تبو كلا مضاف إليه هو مضاف كهركم عمل فلي نولي وقاعدة عامة هذا بقى ديناركم عمل فلي كريسو والمضاف إليه لا يعمل في المضاف وكون العامل عامل كون نقدر دلهم مردود وحلقوا هديي بأن ما النافية ماذا النافية ده لا يعمل كما عمل فلا ما بعدها وحكة بيا فيما قبلها وحكة الرئية ما دله ماذا كتر تايا النافية ولقيدنا ماذا النافية ده وحكة بيا وح ماذا كور الرئية كما عمل فلا كرو زيدا ما ضربته هذا ما مولن كرتيد زيدا زيد ما ضربته ما ننقرعين أديكو زيد كمفعول به كدقيا وايو ضربتي مفعول به كقادن لهيد ما النافية كهر مرتي ماذا النافية ده وحكة بيا كما عمل فلا كرو وح ماذا كهر الرئية وقاعدة بسيطة ويا أخي وإذا بدل مركو باطل نقضي أن يكون الله إنه هذا عامل عامل تعين وحي واجبي الله موضع لها إنه موضع أقوها من العراب عرابك وحوة وذلك كاسنا يقتضي وحو كان سنة الحرفية إنه حرف نقطة أيو كاسنا كان سنة حروف تكشك أيب الحروف تواعينك وجميع الحروف حروف تبن مبنية ولا بنية حروف ودن مبني حرف معربي مجره لما فرغت مركان كدام هذه من ذكر علامات الحرف حرفك علاموين كي سينان شيغو iyo wabayaan ma kii inaan cadeeyo ukhtulifa fiihi la isku khilaafay oo minhu xarafka ka tirsan dakartu xukma xukunkiisa sheegay iyo waanahu isagu mabniyun inuu yahay laa xadda dheefna uguma aha li shayin shay oo min kalimaati kalimadihiisa kamida fil icraabi xagga icraabta weligaa xaraf mucrabi ma jira af carabiga halkaa waxaa inoogu gebagabooday muqadimadii naxwada hordhaca u ahayd sheekhow hays odhanin firyahanba naxwaynu ku soo jirnay muqadimaynu ku soo jirnay kalaamkii baynu halkaa ka bilaabaynaa sawcaynkaa maaha kalaamkii baynu halkaa ka bilaabi doonaa halkaasaynu insha allah ku arki doonaa naxwi halkaa inoogu joogo wlkalaamu lafdun mufiidun kalaamku waa lafdi wax faa'iideeya lamaa anhaytu markaan gebagabeeyey alqawla qowlkii markaan gebagabeeyey fi lkelimati kelimada aan kaga hadlayey wa aqsaamihaa qaybaheegii aan kaga hadlayey الثلاثة ee saddexda ahaa ayaan sharactu gudagalay fii tafsiiri اlkalaami kalaamka inaan fasiro fadakartu waxaan sheegay anahu kalaamku cibaaratun wax laga cibaareeyo inuu yahay can lafdi اlmufiidi lafdi mufiida kalaamku waa wax laga cibaareeyo lafdi mufiida wanacnii bilafdi waxaan uga jeednaa asawta sawt baan uga jeednaa almushtamila koobtay calaa bacdi اlxuruufi xuruuftii qaar ka mida aw maa amaa kii huwa isagu fii quwati daalika arrinkaa quwadiisa lahaa hadalkaa yari faham buu idinka baahan yahay aw maa huwa fii quwati daalika maxaa lafdi la yidhaah lafdiga laba laba macno ayuu leeyahy akhi laba shay buu lafdigu koobsadaa waxaa lafdi la yidhaah haddaynu awel hore si uunu sharxi jirnay iminka laba siyood baynuu sharxaynaa lafdigu waa asawt almushtamil calaa bacdi alxuruuf maxaynu odhan jirnay wixii saddex shardile ayaa halkaa ku jira horta sanqar ha lahaado dhegtu ay maqlayso haddana xuruuf ha lahaada la higaadin karo haddana kalxamaha ha ka soo baxo soo saddexdaa maaha saddexdaa waa waxa weye sawtkii iyo xuruuftii iyo inuu ri'atiinka ka soo baxo sawcaynkaa saddexdaa sow maahayn akii saddexdaa qodob waxa laga wada helo ayaa lafdi ah maxamed ka waran haddaba markaan idhaha maxamed waa lafdi qaama haddaan idhaha ka war qad haddaan idhaha ka war waa lafdi muxamed waa lafdi oo ismiya qaamana waa lafdi haddana ficila qadna waa lafdi xarafa socaynkaa ma lafdigu haddaba waa waxa xuruufta iyo sawtkaba leh ee kalxamaha ka soo boodaya waxa kaloo jira oo lafdi la yidhaah waxaan xuruuf iyo sawtoona lahayn kalxamana aan ka soo bixin ow maa huwa fii quwati dalika laakiin kaasoo u dhigmaayo kii sawdka iyo xuruuftaba sitay ayuu u dhigmaayo isaguna waa wax kii oo kale ku dhadhow oo kii oo kale usoo badaa inuu kii oo kale noqdo wuu usoo badaa waa maxay waa damiirka mustatirka ah qul acuudu birabbi nnaas haddaan idhaahdo qul halkaasi saw kalaa maaha qul saw kalaa maaha kalaamku mualaf buu ahaan jiray min kelimatayni fa akthare qul saw ficilkii maahayn mee faacilkii anta saw maaha haddaba ficilku saw kelm saw imika kala saw maaha kelm saw saw maaha lafdi qul saw lafdi maaha antada meeshay ku jirtaana mayna lafdi ahayn nacam waa lafdi haddaba antadaa mustatirkiihi ma sawd bay leedahay ma xuruuf bay leedahay nu arkayno may qul markaan nidhaa faacilka mustatirkiihi xuruufna male sawdna male kalxamana kama soo bixin laakiin kii kalxamaha ka soo baxay xuruufta iyo sawdka lahaayoo kalun weeyaan ow maa huwa fii quwati daalika waad fahamteen baan umalaynaya intaa yar macniheyga rag badan baa fahmi waayey intaa yar macniheyga iyo waxa looga jeedo toona wanacnii bilafdi lafdiga waxaan uga jeednaa asawta sawd baan u jeednaa almushtamila koobsaday calaa bacdi alxuruufi xuruuftii bedhkood aw maa baan uga jeednaa kii huwa isagu fii quwati daalika kaa quwadiisa oo kale lahaa bimacnaa suluuxiya looga jeedaa ee kaasi siduu ahaayoo kaleu noqonaya falawalka hore haddaba ee lafdi sawdka iyo xuruuftaba lihi naxu rajul wa faras wahaani ka haanigiihina maa huwa fii quwati daalikadii weeyaane waa ka damiir lmustatir damiirka mustatirka ah fii naxwi idrib iyo idhab iyo almuqadar ee lagu qadaro biqawlika odhaahdaada anta aad leedahay damiirka antaa baynu kusoo qadarnaa laakiin anta maaha lafdigii waynu fahanay soo maaha wanacnii bilmufiid mufiid waxaynu uga jeednaa maa yasixu ku asaxayo aliktifaau bihi in lagu kaaftooma waxa hadalka lagu kaaftoomayo ee hee aan lagu odhanaynin ee haddaad ku hadashid war dhammaystiran aad ku hadashay ka ayaa mufiid la yidhah buu ku yidhi fa naxwu qaama zaydun qaama zaydun ereygii ihi kalaamka kalaamun weeyaan liannahu lafdun lafdi weeyi yasixu waxaana asaxaya aliktifaau bihi in lagu kaaftoomo waa lafdi lagu kaaftoomayo buu ku yidhi waidaa katabta markaad qortid zaydun qaa'imun markaad qortid maalan falaysa bikalaamin maaha kalaam waxaan saburadda ku qoran oo kaleba weeyaan falaysa bikalaam liannahu wain saxa haba asaxo aliktifaau bihi in lagu kaaftoomaaye laakinahu laysa maaha bilafdin lafdi lafdi buuna ahaynoo sawd sawdkii buuna wadandee sawdkii baa ka maqan haddaan qoro qaama zaydun waxaa qoran iminka ma sawd buu leeyahay sawd ma leh qoraalka haddaad si egtid sawd kitaabkeenani ma sawd buu leeyahay dhegaysta kolka kalaam maaha haddaad ku hadashid unbuu kalaam noqonaya markaad adigu dhawaaq u samaysid unbuu yeelanaya wakadalika kaa waxaa lamid a idaa asharta markaad ishaartid ilaa axadin qof markaad u ishaartid bilqiyaami taagni qof baad ku tidhi istaag aw ilqucuud ama fadhi baad u ishaartay fadhiisa baad tidhi falaysa bikalaamin kalaam ma aha lakin waa mufiid liannahu laysa bilafdin lafdiba ma aha wain saxa aliktifaau bih ha iska asaxday in lagu kaaftoomi karaa halkaa waxaynu kaga soo baxnay kalaamkii iyo warkiisii liannahu laysa bilafdin lafdi maaha buu ku leeyahay haddaba akhi kalaamka shiikeenini wuxuu yihi kalaamku waa lafdiga mufiidka ah bes intaasuu kaga baxayba kitaabkii kale aynu soo dhiganay ajruubiga la odhan jirayna wuxuu yidhi waa lafdiga murakabka ah ee mufiidka ah ee bilwadci ah imisuu ajruumigu qoray lafdi iyo murakab iyo mufiid iyo wadci afar sow maahayn muxuu kana qoray laba labuu ka tegey labadaa uu ka tegey way isdiideen labada sheekhe ma sheekhanaa laga gar taagan yahay oo ajruumigiibaa saxsan mise ajruumigiibaa khaldanaayoo sheekhanaa saxsan mise labaduba way saxsan yihiin oo laba madhab baa jira haddaynu intaa yar ka jawaabno waxaynu odhanaynaa sheekhanaa saxsan sheekhan ayaa saxsan ajruumigiina hadalkiisii halkaasaynu ku iloobaynaa murakabkii iyo iyo bilwadcigii uu yidhi halkaasaynu kaga tegaynaa murakab iyo bilwadci khayru lkalaami lianna khayra alkalaami maa qalla wadalla hadal waxa ugu khayr badan kiisa qalaylka ah ee haddana daaliga ah waalxashfu fi lkalaami maciibun kalaamka hadal wax saa'ida in la dhex gelgeliyaana ceebba weeyaan haddaba ajruumigii hadalkiibu wax faa'iide soo dhex gelgeliyey bal murakaban ka hadalno ereyga murakaba loomaba baahna oo maxaa inagaga filan mufiidka inagaga filan mufiidka ayaa inagaga filan ereygii murakabka ahaa sababtuna waa maxay waxay culimmadu yidhaahdeen hadal kastoo mufiidihi waa murakabuun hadal lama arag mufiida oon haddana murakab ahayn kol haddaad mufiidba tidhi murakabnimadiina waa laga garanaya haddaad tidhaahdeed halkaa dad baa ku jira dad baa ku jira haddaad tidhahdee imika fasalka ama galaadkaa dad baa ku jira saw dadnimo maadan caddaynin miyo ama haddaad tidha rag baa ku jira haddaad tidhaahdid miyaad u baahan tahay inaad tidhahda rag dada rag dada ayaa ku jira maad u baahan tahay rag galaadkaa waxaa ku jira ama gurigaa waxaa ku jira rag haddana dada ardadadaa maa loo baahan yahay looma baahna maxaa sababay mar haddaad rag tidhiba raggana ahee mar ley la garanaya rag oo dhan inuu maxay yahay dadun inuu yahay la garanaya akhi haddaba haddaynu mufiid ba nidhi mufiid oo dhan ba murakabuuna maa la iska garanaya murakabnimadii waxba loogama baahna mufiid baaba tidhi maxaa murakab lagu fali murakabka in la sheego waxa inagaga filan mufiidka sheegitaankiisa ereygii bilwadciya haddii wadciga carabi lagu fasiro waxa inagaga filan waxaynu ka hadlaynaa ama soomaali ba kitaabka waa maxay kitaabkana kaa warramaynaa waa maxay baljoogay ku jirnaada waa carabi weeyaan haddaba wadcigii carabiga ahaa kitaabku muna kaaga filayn akhi soomaali ma joogtid luqo kalena ma joogtide waxaad joogtaa waa carabi bes maxaad carabi ka shardini ba dee carabi baaba joogtaa ma carabi baad ka shardini maxaad carabi u shardini ba waba joogtaaye halkaa waxaynu kaga baxnay kalaamka iyo warkiisii wa aqalu tilaafihi isku imaatinkiisa waxa ugu yari min ismayn laba ismi ayuu ka ahaaday kalaamku wuxuu iskaga yimaadaa laba ismi buu yidhi laba ismi ayuu iskaga yimaadaa insha allah wa aqalu tilaafihi haynugu joogo bismi illaahi raxmaan raxiim wa aqalu tilaafihi i'tilaafkiisa inta ugu yari kalaamku inta uu iskaga yimaado inta ugu yari min ismayni waa laba ismi kalaamku wuxuu iskaga iman karaa oo keliya waa laba ismi ka zaydun qaa'imun zaydun qaa'imun oo kaleba weeyaan labada ismi uu iskaga yimidna waa zayd iyo qaa'im weeyaan labaduba waa ismi waa bidaliili wujuudi tanwiin tanwiin baa ku jirta labadoodaba tanwiintaasi waa calaamad ku tusinaysaa ina ay yihiin ismi aw ficlin wasmin ama ficil iyo ismi ayuu kalaamku ka samaysmaa ficil iyo ismi laysku keenay ka qaama zaydun qaama zaydun oo kaleba weeyaan waa jumlo qaama zaydun qaama zaydun jumladaasi waa ficilka qaama ah iyo faacilka zayd ah waa ismi iyo ficil bay ka kooban tahay haddaba qaamo oo ficila iyo zayd oo ismiya labadaasuu matnigu sheegay suwaru itilaafi lkalaam kalaamku inta uu ka samaysmo waa inta ugu yar uu kalaamku ka samaysmo inta ugu badan maaha inta dhexdhexaadkaa maaha waa aqal inta ugu yar ee kalaam uu ka samaysmi karaa waa laba ismi zaydun qaa'imun oo kale ama ficil iyo ismi qaama zaydun oo kale haddaba akhi waxaad fahantay kalaamku laba xaraf kama samaysmo laba xaraf oo laisku geeyey kalaamay noqdaan suurtagal maaha laba ficilna kama samaysmo laba ficiloo laisku geeyey kalaamay noqonayaan qaama qaama makalaamba maya weeyaan xaraf iyo ficil laisku geeyeyna kalaam maaha xaraf iyo hee iyo ficil laisku geeyey iyaguna kalaam maaha oo haddaan xaraf iyo ficil isku geyno kalaamay noqonayaan ma jiraan xaraf iyo ismi laisku geeyeyna kalaam maaha inkastuu sheekeenan ay culimada berhkood qabaan waa kalaam sheekeenan bal hadda isna wejigu ka maraynu eegi doonaayo waxaynu nidhi laba xaraf kalaama noqdaan oo laisku geeyo min min qad qad can can suurtagal maaha inuu kalaam noqdo laba xaraf oo laisku geeyo qad min suurtagalba maaha laba xaraf kalaam noqon maayaan waxa kaloon kalaam ahayn laba ficil qaama qaama ama jaa qad jaa jaa qaama oo kale laba ficil haddaad isku geysidna kalaam suurtagal maaha inuu samaysmo labaad haysataa soo maahayn laba xaraf iyo laba ficil xaraf iyo ficilna kalaa ma sameeyaan qad qaama oo kale makalaanba qad qaama qad oo xarafa iyo qaama oo ficila marka la isku geeyo maya weeyaan waa qaybtii saddexaad xaraf iyo ismina kalaa ma sameeyaan xaraf iyo ismi haddii xaraf iyo ismi imika bal zayd aynu nidhaha bal zayd ma kalaan ba balna waa xaraf zaydna waa ismi maaha kalaam haddaba yaa zayd oo kale marka laleeyahay xurufunidaha oo kale kalaam way noqdaan yaa zayde yaadiyo xaraf iyo zayd oo ismigii ayuu ka samaysan yahay odhan mayside yaadana ficil wakiilka ah kolkaa ficil meesha ku jira iyo faacil meesha ku jira iyo zaydkanoo mafcuulun bihigiiya ayaa kalaamka ah yaadani ficil bay kolkaa wakiil ka tahay almuhim saddexda kalaamku una ka samaysmin afarta una kalaamku ka samaysmin waa laba xaraf iyo laba ficil iyo xaraf iyo ficil iyo xaraf iyo ismi afartaasoona kalaamka ma suurtoobo waa xarfaan ficlaan xarfun wa ficlun xarfun wa smun kalaamku muxuu ka suurtoobaa laba ismi zaydun qaa'imun ismi iyo ficil qaama zaydun haddaba markii kelmadda saddexdeeda qaybood la eego saddexda qaybood ee kelmadda ismi iyo ficil iyo xarafa saddexdaa marka la eego ismi ficil xaraf saddexdaa marka la eego aqalu itilaafna la qiimeeyo inta ugu yaruu kalaam ka samaysmi kara saddexdaa marka la eego caqligu lix suuro ayuu keenayaa caqligu lix suuro ayuu keenayaa waayo waxaad is odhanaysaa saddexdaa kalaamka ugu yar ka samey marka lagu yidhaah kalaamka ugu yar waxaa laguu diidayaa laba kelmadood inaad kalaam ka samaysid ee saddex kelmadood inaadan ka samaynin saddex kelmadood iyo wax ka badan ee laba kelmadood oo saddexdaa kamida kalaam ka samee caqligu haddaba wuxuu suuraysanayaa saddex siyood laba ismioo la isku geeyey laba xaraf oo la isku geeyey laba ficiloo la isku geeyey soo saddex maaha iyo xarafkii oo labada kulme ku labada kale ku dhacaya xaraf iyo ismi ama xaraf iyo ficil sow shan ma aha iyo labada kale oo isku dhacaya xaraf iyo ficil isku dhacaya xaraf iyo waxaa doonaya ismi iyo ficil isku dhacaya lix mayna ahayn lixdaasu caqligu suuraysanaya haddaba lixdaasi markay kasoo baxaan aqalu itilaafkii waxa kalaamkiihi lixdaa waa laba waa laba ismi iyo ismi iyo ficil maxaa lixdii markay labadaasi kalaam noqdeen soo hadhay afarta kalena kalaam maaha almuhim wa maxaad fahantay waxaad fahamtay kalaam kastood aragtid oo af carabiihi inuu ismi una ka maarmaynin ma jiro kalaam una ismi ku jirin maba dhici kartaba af carabiga kolkaa kal ismigu waa tiir dhexaadka kalaamka weeyaan mar kasta ood istidhaahdid kalaam samee kalaamku xarafka u ka maarmi karaa waa la samayn karaa kalaamuna xaraf ku jirin kalaamuna ficil ku jirinna waa la samayn karaa oo ficilkii ka maarmay laakiin suurtagal ma aha in la sameeyo kalaamuna ismi ku jirin kalaamkeenoo ismi ka ilaali haddii lagu yidhaah waa nin khaldan nin khaldan baa ayaad ka soo qaadaysaa qofka ismiguna wuu qaybe badan yihii ismiga marfuuca ah ama fi maxali rafcina ayuuna kalaamku ka maarmin sinaba ismi marfuuca ama fi maxali rafcina marley waa inuu kalaamka ku jiro wa aqalu itilaafihi itilaafkiisa inta ugu yari min ismayni buu ka ahaaday laba ismi ka zaydun qaa'imun oo kaleba weeyaan aw ficlin wasmin buu ka ahaaday ficil iyo ismi ka qaama zaydun oo kaleba weeyaan labadaas suuruu sheegay labadan suuro markay manduuq noqdeen maxaa mafhuuma isagoo aqalkaa kalaamkuuna ka suurtoobaynin afar suuro haddaba cashirkeenayni mafhuumiya manduuqda marka la yidhaha muxuu ka hadlay lix qaybood buu ka hadlay lixda qaybood labana waa manduuq afarna waa mafhuum labada manduuqihi waa sax afarta mafhuumkiihiina halkanaad ka garatay inayna kalaam noqonaynin lixdaa qaybood haddaba fanni kaste marka cilmiga la joogo cilmiga markaad maraysid fanni kaste oo cilmiga ama kitaabad ku sharxaysid fannigaa cidda uu ahalkaa loo daayaa adigoo tafsiir dhigaya hadday su-aashu naxwo kaa gasho mufasiriintu waxay u daayaan culimada nuxaadda ah waxay qabaan bay ku odhanayaan nuxaaddu sidaa iyo sidaa cilmiga ehelkiisaa loo daayaa bal aynu eegno halkan waxaan ku hayaa sheekh ka hadlaya maxaanku idhaahdaa ka hadlaya usuulu fiqhi usuulu fiqhi buu ka hadlayaa marka aqalu itilaafi lkalaam baan ka hadli buu yidhi waa usuulku inta badan uu ka hadlaa uu soo qaataa bal haddaba sheekhaa marli waad wada garanaysiine waa usuulka kutubtan yaryare ugu yaryare ugu koobkooban ee lagaga hadla weeyaane wuxuu yidhi markuu kalaamka ka hadlayey فأما أقسام الكلام هكذا وحوي فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان صح ماها أو اسم وفعل صح ماها أو فعل وحرف تركور أو فعل وحرف انت من خلط هين أو اسم وحرف أركور كاسنا من الله بيدين لبدا وجبه ولا بيدين labadaa wejba way la baydheen waayo wuxuu yidhi kalaamku inta ugu yidhi ka yimaada waa laba ismi waa sax iyo ismi iyo ficil waa sax iyo ismi iyo xaraf buu yidhi iyo haddana xaraf iyo ficil buu yidhi waad aragtaa kolkaa waxaad odhanaysaa sheekha sheekh culimadii kalaamka ama culima culimadii naxwadu sidaa ma qabaan xagge ka keentaynu odhanayna sidaa ma qabaan suwaru ta'liif ilkalaam kalaamka ta'liifkiisa iyo samayntiisa suurooyinka ka iman karaa situn waa lix لح صورة أياك إيمانيا وذلك كاس لأنه يتألف كلام كوحو إسكاك إيمانيا من اسمين لبا اسمي أك صور تأليف الكلام ست مركو إن ليه يحي ستضع هو قاضنين ستذي أنيقو أندين شيغي ما ستذي أنيقو أن شيغي يدمودين أنو ستذي أن شيغي أقل بي أهايين كل أفرنا ممنوع بي أهايين لبنا صحيح بي أهايين ستذي أنو شيغي أنا aqalkiibuu ka baxay oo kalaam maxaa laga keeni karaa buu kuleeyahay ama aqal ha ahaado ama hayru aqal ha ahaadee inagu laba suuroo aqala sow maynaan sheegin labadii suuree aqalka ahaa iyo suurooyin kaloon aqal ahayn oo waxyaw kale lagu soo dardaray buu doonaya inuu sheego kolka lixda suuro halkuu kasoo saaraya waa halkaas suwaru ta'liifi lkalaam kalaamka ta'liifkiisa suurooyinka ka iman karaa sitin waa lix wadalika liannahu yata'alaf inuu ka kooban yahay min ismayni laba ismi أو من فعل وصم أو من جملتين أقل كيو كبحي ماركة من جملتين كل كفيري تصاله هو محي من جملتين كلام لبا جملة كوبية كيني كرا بابكي جوازمتم بتجسي جوازمتي مقرنسي اسم شرط يجي مقرنسي لبدا فعل جزمين جري أما حرف شرط يجي لبدا فعل جزمين جري كو يوم بتجسي أما جازمتي غير شرط اه محبب جزمين جري هدات تلاهدي وإن عدتم cudna haddaad dib ugu noqotiin annaguna waanu ku noqonaynaa kalaamku muxuu ka kooban yahay jumlatayn cudtumo jumladii ficlu shardiga ah iyo cudnaada dambe jumladii ficlu jawaabu shardiga ah idaa jaaa nasru llahi waalfatxu waa ficlu shardigii ma ogtahay wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaajan way ku cadfantahay ma ogtahay heh fasabbix bixamdi rabbika waa jumladii jawaabka kalaamku jumlatayn jumlo ficlu shardiya iyo jumlo jawaabu shardiya لو جاءني فلان لأكرمته جاءني وفعل شرطي إلا أكرمته وجوابه لو ذا إيا إضاضبا فعل شرطي جواب شرطي ويقاتان لما جملة يقاتان جملة فعل شرطي ليلا إيا جملة جواب شرطي ليلا أو من جملتين أو من فعل واسمين فعل يا لبا اسمي فعل إيا لبا اسمي أيا قرن يا فعل إيا لبا اسمي وكان يا أخواتك kaana muxammedun qaa'iman kalaamku waa maxay waa ficil iyo laba ismi aw min ficlin wa halaathati asmaa ficil iyo saddex ismi waa danno iyo akhawaadkeed danantu muxammedan daahiban danantu muxammedan daahiban ficilkii waa danan faacilkiina waa ta'da ta'daasi mayna ismi ahayn muxamedanna waa mafcuulu awal daahibanna waa mafcuulu haani laba mafcuul oo ismiyadii iyo faacilkii oo ismiya saddex ismi mayn ahayn iyo ficilkii naasikha ahaa saddex ficil iyo ficilkii aw min ficlin wa arbacati asmaa hal ficil iyo afar ismi waxa weeyaan danada waxa kamid ahayd calima socaynkaa maahayn saw calime uma baahna faaciliyo laba mafcuul socaynkaa maaha calimadaa marka afcala laga dhige aclamo laga dhigo aclamo marka laga dhigo waxay qaadataa saddex mafcuul iyo faacil bay qaadataa calimadii marka maxay loogu dhawaaqo calaa wasni aclama marka la yidhaah aclama ama ra'aadii marka araa la yidhaahdo araa maxay qaadanaysaa hal faacila iyo saddex mafcuul maf labadii mafcuul ee horey u jiri jiray iyo mafcuulka hamsadan aclama ee hamsatu naqliga ihi mafcuulka uu sito mafcuul gaar uu soo kordhiyaa kharaja mafcuul may qaadataa kharaja muxamed mafcuul may qaadataa haya maya bal mid dhaha ma qaadato kharaja bal haddaba akhraja dho hamse geli hamsii muna mafcuulu samaynin hamsahan yaree ficilka xagga hore laga mariyo hamsatu naqli baa la yidhaha oo ficilka laazimkaa mafcuul buu u sameeya ficilka hal mafcuulo sitana laba mafcuul buu u sameeya ka saddex mafcuulo sitana wax kaloo usii wuu kusii daraya kii labada mafcuul sitana saasun buu usii soconaya aduu almuhim naxwada waxaa ugu badan ficilka saddexii mafcuul qaata aw min ficlin wa arbacati asmaa miyuuna keenin haddaba lix siyood oo kalaam loo samayn karo lix siyood lixdaba tusaalahooga waan waad haysataa min ismayni waad haysataayo waa zaydun qaa'imun ficil iyo ismina waad haysataayo waa qaama zaydun jumlataynna waad haysataayo wain cudtum cudna ficil iyo laba ismina waad haysataayo kaana zaydun qaa'iman ficil iyo saddex ismina waad haysataayo danantu muxamedan zaahiban ficil iyo afar ismina waad haysataayo aclamtu muxamedan akhaahu jaalisan aclamtu muxamedan akhaahu jaalisan maxamed waxaan ogeysiiyey walaalkii inuu fadhiyo hadalkaa eg maxamed waxaan ogeysiiyey walaalkii inuu fadhiyo waa hadal caadiya wuxuu sitaa aclamtu muxamedan akhaahu jaalisan aclamtu muxamedan akhaahu jaalisan ama اtilaafuhu iska imaatinkiisa min ismayni laba ismi haddaba marka aynu leenahay kalaamku laba ismi buu iskaga yimaadaa laba ismi baa kalaam laga samayn karaa labadaa ismi maxaa la icraabaya labada ismi icraabkooga bal hadda u fiirso afar wej baa suurtagala buu kuleeyahay in labada ismi laga keeni karo ama اtilaafuhu min ismayn falahu arbacu suwari waa wejkii koobaade moogtahay afar suuro ayaa suurtagala labada ismi inay ka yimaadeen إحdاha midkood an yakuna mbtada an yakuna mubtadaan وabara an yakuna mubtadaan وakhabara in labada ismi ay maxay isku yihiin mubtadiya khabar waa inuu midna mubtada yahay kalana khabar yahay zaydun qaa'im naxو zaydun qaa'im athaniya talabaadna an yakuna waa inuu yahay mubtadaan mubtada ka hore iyo wa faacilan ka labaadna faacil sada buuxiyey min sada alkhabari khabarka meeshiisii faacil meeshii khabarka buuxiyey mubtade iyo faacil armaydan qaadan alwasfu almuktafi bimarfuuci waa waraaqo jiro weeyaan oo inoo samaysan alwasfu almuktafi bimarfuuci xaggan dambe idinku iman doona waa labaatan suuro waxaa jira mubtaduhu soo khabar ma qaato sidiisa mubtaduhu soo khabar ma qaato haddii mubtaduhu uu ismi faacil noqdo eg hadduu mubtaduhu maxay noqdo ismi faacil oo ama istifhaam sita ama nafyi sita ismi faacil oo istifhaam sitaha ama nafyi sita haddaad mubtade ka dhigtid waxaa dhici kara waxaa daba dhacaa inuuna khabar noqone ismiga faacil muxuu u baahnaa faacil uu rafciyo sow maahayn faacil inuu rafciya inuu ka dambeeyo faacilkaasaana kaga filaanaya halkii khabarkii kolkaa maxay jumladaasi ka samaysan tahay mubtade iyo iyo faacil araaqibun anta can aalihati maxay aayadda qur'anka ahayd araaqibun anta can aalihatina mi ahayd mise can aalihati araaqibun anta war miyaad nacaysaa can aalihati ilaahyadaydii ilaahyadaydii miyaad nacaysaa araaqibun raaqibmuna ismi faacil ahayn muxuu sitaa istifhaam hamsaa sow ma ahayn antadanina waa faacilkiisii kolkaa araaqib waa mubtade antana waa faacilkii faacilkani wuxuu kaga filan yahay mubtaduu khabarku u baahnaa waa mubtade bilaa khabara haddaba ayaddaa weji labaad baa ku jira oo suurooyinka af labaatanka ee inoo iman doona ayaanu awjuhu gelin doona aad arki doontiin alwasfu lmuktafi bimarfuuci marna maydaan qaadan soo maaha cashirkaa weli maynaan qaadan soo maaha waraaqihiisaynu haysanaa insha allah waan arki doonaa ayayna waxba ku degdegin maxaynu nidhi mubtaduhu markuu noqdo ismi faacil oo istifhaam sita ama nafyi sita ismiga faacilna sidiisa waxaa la yaqaanay inuu faacil qaato faacilka ismiga faacil uu qaadanayo ayaa kaaga filaanaya khabarkii dee uu u baahnaa ismigan faacile mubtadihii arwaynu isfahnay soo maaha waxaa kaloo suurtagala mubtaduhu hadduu ismi mafcuul noqdo oo sidii oo kale ama nafyi sita ama istifaad ismi mafcuul soo garan maysiin daraba ismigaga mafcuul waa maxay madruub muna inka la garaacay madruub ismiga faacilna waa maxay ee darabi leedahay daarib sow maaha qatala ismiga mafcuul waa maxay maqtuul ismiga faacilna waa maxay qaatil wax dila saw qaati lama yidhah kala dilana saw maqtuul lama yidhah akhi haddaba waxaan ku idhi ismiga faacil waad fahantee haddii mubtaduhu ismi mafcuuluu noqdo waa madruub ama maqtuul oo kale ama marquub oo kale ama ma'kuul oo kale mashruub oo kale haddaad ismi mafcuul mubtade ka dhigtid ismigan mafcuulna sidii oo kale uu nafyi sito ama istifaam ismiga mafcuul miyuuna naa'ibu faacil qaadan jirin naa'ibu faacilkaa marfuuca ee ka dambeeya ayaa kaga filaanaya khabarkii uu mubtadahani u baahnaa kolkaa halkaana maxaad haystaa mubtade ku kaaftoomay naaibu faacilkiisii waxaa la yidhaha alwaصfu اlmuktafi bimarfuucihi baa laisku yidhi haddaba eg alwaصfu almuktafi bimarfuucihi waa waصfi dee fa ismiga faacil iyo ismiga mafcuul baa waصfi la yidhahdaa waxay ku kaaftoomeen waxay rafcisteen oo amaa faacila amaa naaibu faacila waxayna ka kaaftoomeen khabarkii ay u baahnaayeen khabarkii ay u baahnaayeen bay ka kaaftoomeen suurada labaad waa taas weeyaan athaaniyata labaad an yakuuna mubtadaan waa inuu mid mubtado yahay iyo wa faacilan faacilka kalena oo sada buuxiyey masada alkhabari khabarka meeshiisii naxw aqaa'imun miyay taagan yihiin azaydaani labadii zayd mee iminka mubtadihii qaa'imun baa mubtado ah waana maxay wasan ahaan markaan qiimayno ismi faacil soo ismi faacil maaha qaa'imkaasi muxuu sitaa ma nafyi mise istifhaam istifhaam ismi faacil oo istifhaam sita oo mubtadaa sow maaha haddaba markaad mubtadenimada eegtid khabar sow uma baahna markaad ismi faacilnimada eegtidna sow faacil uma baahna qaa'imkani wuxuu doonayaa laba shay inuu rafcisto mid mubtad khabarnimo uu ku rafcisto midna faacil ahaan uu ku rafcisto haddaba akhi faacilkii uu rafcisanayey ayaa kaga filaaday khabarkii azaydaani maxay icraaban tahay haddaba faacil bay icraaban tahay azaydaani azaydaani waa faacil marfuuca faacilkaasina muxuu kaga filaaday halkii khabarka muna muna ahayn kolkaa laba ismi un maynu kalaamkani ka koobnayn kalaam laba ismi ka kooban oo mubtadi iyo faacila wainamaa jaaza dalika arrinkaasi wuu banaanaaday faacilkaa buuxinaya halka khabarka liannahu isagu fii quwati qawlika hadalkaaga oo kalun buu ka dhigan yahay wasfigana ficil lagu awilayaa ayaquumu zaydaan oo kalun weeyaan ayaquumu zaydaan labadii zayd ma istaagayaan qaa'imkii ismiga ahaa ismiga faacil ayaa ficilkan oo kale macnihiisa qaba kolkaa ficilkanina faaciluun buu u baahnaadee wadalika kaasina kalaamun taamun waa kalaam dhamaystiran ayaquumu zaydaan maynu kalaam dhamaystiran ahayn dee qaa'imun zaydaanna waa saasoo kalun wadalika kalaamun taamun laa xaajata lahu baahi uma qabo ilaa shayin shay kale fakadalika saasoo kale u ahaaday haadakanina kan ismiga faacile a qaa'imun zaydaanina ficilkoo kalun weeyaan athaalisata saddexaad an yakuuna waa inay yihiin mubtadaan mubtade iyo wa naa'iban can faacilin mid faacilka wakiilka ah waa kii iminka marka dhaweydan sharxayay kaa markaan waa waصfigiiyo waa mubtadihiyo maxay noqdaa mubtadihiyo maxay noqdaa ismi mafcuul oo ama istifhaam sita ama nafyi sita kolkaa mubtadihu markuu ismi mafcuul sito maqtuul iyo madruub oo kale markuu noqdo ee amadruubun la yidhah ama amaqtuulun la yidhaah eeg waصfiga wuxuu u baahnaa khabar waصfiga dee mubtadihii waxaa kaluu u baahan yahay naaibu faacil naaibu faacilkana khabarkii kaga filaanaya ahalia an yakuna mubtadaan wa naa'iba can faacilin oo sada masada alkhabar naxو amadruubun miyaa la garaacayaa azaydaani labadii zayd iminka ma mubtaduhu waa madruub madruub baa mubtada amadruubun waa mubtade isagoo mubtadaa dhinaca kale muna ismi mafcuul ahayn kii la garaacayay miyuuna ahayn haddaad mubtadanimo ku qiimaysid sow khabar uma baahna haddaad ismi mafcuul ahaan ku qiimaysidna sow naa'ibu faacil uma baahna ayaa la xaq siiyey haddaba naa'ibu faacilnimadii baa la xaq siiyey kolkaa naaibu faacil unbaa unbu qaadanaya naaibu faacilkaasaana khabarkii kaga filan amadruubun zaydan alraabica suurada afraad an yakuuna waa inuu midkood noqdo isma ficilin ismu ficil wa faaciluka kalena faacil waa inuu u noqdo ismu ficil iyo faacil waa inay noqdaan dee waa laba ismi ismu ficilku waa ismi una moogta hayhaata alcaqiiq hayhaata waxaa fogaaday alcaqiiqu makaankii caqiiq la odhan jiray alla meeshii caqiiq la odhan jiray foga hayhaat alcaqiiq hayhaatadu waa ismu ficil maadi oo waa ismi alcaqiiquna waxa weeyaan faacilkiisii weeyaan waa laba ismi un weeye fahayhaata ismu ficil weeyaan wahwa bimacnaa bacuuda bacuuda macnaheega ayuu qabaa walcaqiiquna faacilun bihi waa faacilkiisii laakiin qur'aanka waxaa la arkay hayhaatada faacilkeeda oo laam lagu jiro laam lagu jiro laamkaas saa'id baa la yidhaha ama sila loo yaqaanaa hayhaata hayhaata lima tuucaduun hayhaatadaa faacilkeegii ken haddii lagu yidhaha maxaad odhan waa lima maadaa weeyaan jaar iyo majruur hamoodin jaar iyo majruur maaha limaado waayo waxa fogaaday waa maxay hayhaata hayhaata lima tuucaduun haddaad aayadda fasiraysid maxaad ku fasiri kartaa maxaa fogaaday baad odhan waxa laydin yaboo haye soo maaha naxwiluhu kugu kosbi haddaba wuxuu ka odhanayaa sheekh waxaad faacil ka dhigtay jaar iyo majruure lima tuucaduun baad tidhi waa wuu fogaadee kolkaa iska ilaaliyo naxwila waa inaad iska gaadhid waa inaad tidhahdid laamkan ma xaraf jaar baad moodayde laamkan limaa ku jira xaraf jaar ma aha sidaa darteed maadana faacilkiiyo oo wuu fogaaday waa la odhanaya naxwiilaha aan bislaanin wuu kugu qabsanaya haddaba hayhaata hayhaata lima tuucaduun iska ilaali afartii suuro ee aqalka ka imanayay halkaa maynoo dhaceen afartii suuro ka warrama ee aqalu ma afartii su afartii suuro oo aqalka ka imanayay lixdii afartaasaynu iminka dhiganay waama tilaafuhu iska imaatinkiisa min ficlin wasmin ficil iyo ismi markuu ka imanayo falahu suurataan waa iska waadixe waa ficil iyo faacil ama ficil iyo naayib faacil falahu suurataan ixdaahumaa an yakuna lismu ismigu waa inuu noqdo faacilan naxu qaama zaydun wathaaniyana an yakuna lismu waa inuu noqdo naa'iban can alfaacil naxu duriba zaydun muna basiid ahayn kana sideed baynu maraynaa soo ma ahayn aqalu itilaafihi min ismayn oo afara iyo aqalu iyo min ficlin iyo wasmin oo laba ah lix baynu maraynaa sideed ma ahayn so lix maaha lixdaasaynu soconnaa waama tilaafuhu iska imaatinkiisa min aljumlatayni laba jumle uu iskaga yimaado falahu suurataani aydan iyaguna waa basiid waa jumladii shardiyada ahayd iyo jumladii jawa- ja- jawa- jawaabka ahayd soo laba maaha ama jawaabulqasamkii iyo waxa weeyaan un shardigeygii من الجم... من الجملتين فله صورتان أيضا إحداهما جملة الشرط والجزاء كو نحو إن قام زيد هدون إن كاسي كعو قمت أنا وأنك عيا وثانيا جملة القسم وجوابي وجملة القسم كي جواب كيغا نحو أحلف بالله الله أنكو قارنا يا لزيد قائم إن كاسينو تاغيه الله أنكو قارتينو زيد تاغيه وجملة قسم كي أحلف بالله أهيد يا جواب كيغي لزيد قائمة إنت سكوكو بني كلام سيدات بين مرأي لا يماركتا صحيح ما وما ائتلافه اسكيمات كيسا من فعل واسمين فعل يلبا اسم مركو اسكغا ايمانيو فنحو كان زيد قائما وكان يا اخواتي سقال بين سعنا وما ائتلافه من فعل وثلاثة اسماء فنحو علمت زيدا فاضلا اعلمت ميدن يري حمسه مو قليه يا قولده حمسه ها كما صحان waayo waa suurada soo socotee calimtu zaydan faadilan waa saddex ismiya ficil toban soo maaha waama tilaafuhu iska imaatinkiisa min ficlin wa arbacati asmaa ficil iyo afar ismi markuu iskaga imanayo fanaxu aclamtu zaydan camran faadilan kana hamsi hiftita haddaba aclamtu zaydan camran faadilan koob iyo tobankaa suuro fa haadihi tani suwaru ta'liif waa kalaamka ta'liifkiisa suwarka uu ka imanayo ama uu iskaga iman karo wa aqalu tilaafihi itilaafkiisa inta ugu yar min ismayn aw min ficlin wasmin kamaa dakartu uu ku soo laba celiyo suurooyinkaa koob iyo tobanka ah ka ugu aqalsani waa laba oo waa min ismayn aw min ficlin wasmin kamaa dakartu wamaa saraxtu bihi waxa aan cadeeyey oo min ana dalika kaasi huwa isagu aqalu maa yata'alaf minhu lkalaam wuxuu kalaamku iskaga yimaado ka ugu yar inuu yahay huwa muraadu naxwiyiin naxwiyiintu waxay u jeedaan weeyaan naxwiyiintu saasay u jeedaan wa cibaaratu bacdihim laakiin badhkood cibaaradoodu tuuhimu waxay moodsiinaysaa annahu laa yakuun inuuna ahaanaynin kalaamku ilaa min ismayn aw min ficlin wasmin naxwiyiinta badh baa markay kalaamka sharxayaan ku odhanaya kalaamku wuxuu iskaga yimaadaa min ismayn ama min ismin wa ficlin haddaba cibaarada ay ku guteen hadalkaa ayaa ku moodsiinaya kalaamba inuuna jirin ilaa laba ismi ama ismi iyo ficil mooyaane hadalkaa looma jeedo waa khalad hadalkaasi cibaarada naxwiyiinta bedhkood ayaa ku moodsiinaysa markay halkan oo kale ka hadlayaan inay u jeedaan kalaambe ma jiro ilaa inuu laba ismi iskaga yimaad ama ismi iyo ficil un iskaga yimaad mooyaane cibaarada saasi waa khalad ee maxaa sax ah kalaamka inta ugu yari waa laba ismi ama ismi iyo ficil inta ugu yar kolkaa inta ugu yar baa saasa tidhaahdid maxaa soo hadhaya kalaam kale oon intii ugu yarayd ahayn dee socaynkaama kalaam kaloo intii ugu yarayd aan ahayn ayaa soo hadhaya halkaa ayuu kaga baxay kalaamkii iyo waxyowgii uu iskaga iman jiray anwaacu licraabi arbaca qaybaha icraabka insha allah habeen dambe aynu arag